tacaala ilaahay wuxuu yidhi laa yu'aakidukum allahu bilagwi fii aymaanikum laa yu'aakidukum allah ilaahay idiin qaban maayo bilagwi lagwi idiin qaban maayo ilahay wa fii aymaanikum dhaartiina ku sugan waxaad lagwiga hoos ka dhaaranaysaa ilahay idiin qaban maayo walaakin yu'aakidukum ilahay wuxuu idiin qabanayaa bimaa caqadtum alaymaan midka aad u qasadeen oo dhaarnima aad ula qasadeen caqadtum ay qasadtum alaymaan dhaarta aad ula qasadeen dhaarta aad u qasadeen baa ilahay idiin qabanaya fa kafaaratu marka dhaartaas aad u qasadeen kafaaradiisu idcaamu casharati masaakiin toban miskiin inaad quudiso waaye min awsadi maa tudcimuuna ahlikum ehelkiinna iyo reerkiinna waxaad quudinaysaan dhacaamka aad cunaysaan oo quutulqaalibka ah ya yaad toban miskiin baad ku quudini likulli miskiinin muddun miskiinka la arkaba mud baa siin koobo ow kiswatuhum inaad aradbixiso wey maa maa yusamaa kiswan wax dhar lagu magacaabo walow shukumaanna aad siisid hay shay shay unbaad siinaysaa marka dhar tobankii miskiin ow taxriiru raqabatin addoon baad xoreynaysa addoon ayaad xoreynaysa man yani waay ka kafaarati alqatli wadihaar oo kale addoontii markii oo ruuxu ruuxu mumina uu dilo uu ku kafaara gudanayay ama dihaarkii oo kale markuu ka dhaarta xaaskiisii kafaaradeedii oo kale wey xamlan lilmutlaqi cala almuqayad ya ow taxriiru raqaba baa ilaahay yidhi laakiin meesha kafaaratu qatligaa lagu sifeeyey addoonta ayadaa nooca ay tahay wey mu'mino oho saliimo oho ceeb yani ka nabadgeshay oo yani kasabkeeda iyo waxeeda u dhimaysa way madaxa wey faman lam yajid ninkaan helayni intaas fa siyaamu alaaata ayaamin saddex beri ha soomo daalika kaasoo kafaaratu aymaanikum dhaartiinna kafaaradeedii weeyuu ilahay idaa xalabtu markaad dhaarataan waxfaduu aymaanakum dhaartiinna xifdiya dhaarta marka horeba inaad ku degdegta maaha ma fiicna dhaarta badan baa leedahay ya run iyo beer weligay midna kuma dhaaranin baa laga sheegay odaay weligay run iyo beer midna kuma dhaaran marka dhaarta sideedaba de waxaad ugu degdegtaba ma leh ya yani maaha inaad ilaahay ismigiisa aad ka takfiifsato maaho aadun dhaarta ku orada maaha waxfaduu aymaanakum kadalika yubayinu allahu lakum alaayaat kadalika sidaasaa yubayinu allahu ilahay idinkugu caddaynaya lakum idinka aayaatihi aayaadkiisa lacallakum tashkuruun likay tashkuruuna inaad ku shukrisaan ilahay nicmadiisa can isaa ibnu yaziid waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal kaana saacu saacu wuxuu ahaa calaa ahdi nabiyi sal allau aleyh wasalam muddan iyo wahulusan oo bimuddikum adinka muddiina alyawma maanta mudkana aad maanta wax ku beeganaysaan waayahay mud iyo tulus buu ahaa asaaci nabiga muddan iyo wasulusan buu ahaa bimuddikum alyawm faziida fiihi waa la ziyaadiyey fii zamani cumar bin cabdilcaziiz mudkaan weyninka badan ee hadda saaci waa arbacatu amdaad baa leesoo waa afar koobo marka marka hore mud iyo tulus buu ahaan jire khilaafadiisi aya cumar bin cabdilcaziiz baa la ziyaadiyey oo intaa laga dhigay rawaahu albukhaariyu wanisaa'i qaala naaficu wuxuu yihi radi allahu canhu kaana bnu cumar wuxuu cabdullaahi bn cumar yucdii zakaata ramadaan ramadaanka zakadiisa markuu bixinaya zakaatulfidriga bimuddi nabiyi buu ku bixin jiray sala allahu alayhi wasalam almuddi alawal buu ku bixin jiray wa fii kafaarati alyamiina bimuddi nabiyi buu ku bixin jiray sal alay kaas baa mudkii loo yaqaanay kaas weyn mudka haddii la idlaaqa mudkii nabiga rawahu albukhaariy can abi umaamata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaala ayumaa imriin ruux kii ka oo muslimin muslima actaqa xoreeya imra'an musliman ruux muslima ninkii xoreey kaana fikaaku furashadiisuu noqonayaa mina naari naar baa looga furanaya yejzi kullu cudwin yejzi wuu gudayaa kullu cudwin xilin la arko oo minhu min alcatiiqi kii la xoreeyey ah cudwan buu yani gudayaa oo minhu min almuctiqi kii xoreeya addoonka aada xoreys ximinba ximin baa la qaabilinaya markaasaa naarta lagaaga furanay xataa farjahu bifarji waa ka riwaayad kusoo aroray wa ayumaa imri'in ruux kii ka oo muslimin muslima actaqa xoreeya imra'atayni laba qof muslimatayni oo laba muslima kaanataa fikaakahu bay noqonaya furashadiisa min annaari yejzii kullu cudwin ximin la arko minhumaa labadooda ka mida cudwan oo minhu baa ilaahay ku gudaya naarta kaga xijaabaya lagaga furanaya wa ayumaa imra'atin naagtii ka oo muslimatin ictaqad xoraysa imra'atan muslimatan naag kaloo muslimay xoraysa kaana fikaakaa furashadaysaay noqonaysaa min annaari naar baa looga furanaya yejzii kullu cudwin ximin la arko oo minhaa min al yani muctiqati min almuctaqati midii la xoreeye ah ya xibin kastoo midii la xoreeye ah cudwan ayuu gudayaa oo yani naarta looga xijaabaya oo minhaa min almuctiqati midii xoreysay ah rawaahu tirmidi wa abu daawuud can mucaawiyata bn xakim radia allahu canhu qultu waxaan ya rasuula allah lii jaariyatun gabar baan lahaa ee addoon ah gabar addoon lii jaariyatun jaariyad baa ii joogtay gabar shaqaalo ah sakagtuhaa waan dharbaaxay buu yidhi sakatan dharbaaxo ayaan dharbaaxay facadama dalika calaya facadama dalika calaya rasuulu llahi sala allahu alayh wasalam aad bay marka arrinta nebigu u weynay miyaa dharbaaxday dharbaaxadii ba marka nebigu aad u weyneeyey markan faqultu waxaan idhi buu yidhi afalaa uctiquha ma xoreeyaa qaala wuxuu nabigu itini biha ii keen faji'tu biha waan u keenay faqaala wuxuu yidhi ayna allah qaalat waxay tihi fi samaa qaala wuxuu yidhi nabigu faman ana qaalat waxay tihi anta rasuulu llah faqaala wuxuu yidhi nabigu actiqhaa xoree fa inahaa mu'minatu weye mu'mino weeye xore kafiirad ko qawluha allahu fi samaa ay leedahay ishaaratun ilaa rifcati makaanati illahi ilahay makaanadiisaa koray yani ilahay makhluuqiisa wuu ka koreeyaabay ujeedaaye yani tii makaanka ahaydo ilahay kor buu fadhiyaa ma aha wailaa fahuwa jalla sha'nuhu laa yaxwiihi makaan ilahay makaan ma koobe qaala tacaala wahuwa allahu fi samaawaati wa fi lard yaclamu siraka wajahrakum baa ilahay wahuwa ilahay allah wey allaha macbuud xaqa fi samaawaati iyo wa fi lardi labaduba yuu macbuud xaq ku yahay lagu caabudaya yaclamu sirakum iyo wajahrakum buu ilaahay ogyahay marka nusuusta haddee nusuusta yani culuwiga iyo sufliga labadu way ku soo aroortay iyo waxa u dhexeeyaba eh macnahaas waxay ka warramaysaa nusuustu yani ilaahay inuu makhluuqiisa koobay oo uu cilmi ku ixaadeeyey oo wax ka fakanaya uusan jirin ee maaha inuu ilaahay makaan joogo meel kore inuu joogo oo meelaha kale uusan joogin maaha ya makaanku waa xaadis ilaahayna waa qadiim xaadisna yani ma laguma sifayn karo qadiim laguma sifayn karo haddaad tidhahda ilaahay carshi buu joogaa oo ku fadhiyaa ee dee qabla alcarshi xaguu joogay baa lagu leeyay carshigu waa xaadis kaana allahu walam yakun shay-un macahu ilaahay wuu ahaaday horuu u ahaaday walam yakun shay-un macahu wax jiray ma jira qarshina ma jirin kursina ma jirin wax jiray ma leh ya fa huwa kamaa kaana siduu yani khalqigaan intaan la abuurin horteedu ahaa unbuu yahay haddana marka markii horeba wuu ahaaye meel uu ku ekaaday iyo meel uu ku fadhiista oo ma baahnayne ma markuu abuuray kadib uu u baahday xadiska maya ma baahna ilahi laguma sifayn kara waay kaas waa khalad waana caqiide xumo haddaad ictiqaadiso ilahay baa carshiga ku fadhiyo ya habeenka yani suludkiisa damba markii la joogana wuu soo degaa waa nuzuul caadi ah tuu soo hoobtu haddana ku noqdaa taa haddaad ictiqaadiso ilahay makhluuqiisi aad buu ku shabahday ilahay ya ilaahay jahaal laguma sifeeyo makaanna ma koobi karo makaan ma koobi karo ilahay yani culwiga iyo sufliga ilahay waa saga mid kor iyo hoos meelna ilahay loo yani waxa ku tusinaya nusuusta culuga ku tusinaysa oo dhan oo culi makaaniya u eg oo dhan oo ilaahay inuu kor joogo u eg oo dhanna culugaas waxaa looga jeedaa culi oo rutbi aha loo jeedaa maxaa yeel ilahay wuxuu leeyahay rafiicu darajaat ya rafiicu darajaat wey baa leeyahay ma aha culi makaaniya ma wa jaa rajulun baa linabiy u yimi sal lay slm bijaariyatin sawda faqala wuxu uhi ya rasuul allah ina calaya raqabatan mu'mina addoon mu'minaa inaan xoreeyo faqala laha wuxuu nabigu wuxuu u yidhi ayna allah fa ashaarat ila asamaa biasbiciha faqaala laha wuxuu u yidhi faman ana fa ashaarat ila nabiyi sal lay slam wa ila asamaa nabigana gacantay ku taagtay korna saasay yani rasuulkii ilaahay baa tahay wey faqala wuxuu nabigu actiqha hore fa inaha mu'minatun rawahu abu daawuud baa wariyo axmed nas'al allaha sitra wa tawfiq kitaabu kitaabu saydi wadhabaaix hada kitaabu sayd saydkiibuu uu kitaab yahay ugaadhi weeye wixii la ugaarsanayey iyo wadhabaa'ixii gowricii ayuu uu kitaab yahay waxyaalihii la gowracayo waayo assaydu huwa maa yusaadu wa yuukhadu min alxayawaan xayawaanka wixiisa la ugaarsanayee xalaasha ah wadhabaa'ix jamcu dabiixatin wahya almadbuux neefkii la gowracay waaye waalmuraadu bayaanu maa yaxilu akluhu waxa cunidiisu ay xalaasha tahay baa saydka looga jeedaa min alxayawaan iyo wamaa laa yaxilu waxaan bannaanayn wa bayaanu aalati saydi wadabxi aaladda lagu ugaarsanayo iyo tan wax lagu gowracayo wa bayaanu daxiyati wa axkaamihaa udxiyada iyo axkaamteedii baa la caddaynaya wa fiihi arbacatu fusuulin wa khaatima kitaabkan wuxuu ka kooban yahay afar fasal iyo khaatimo alfaslu alwal fi ma yu'kalu min alxayawaan xayawaanka xalaashahee la cunayo ayaa halkan laga gelaya qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwii ilaahay iyo nabiga rumeeyeyow awfuu bilcuquud awfuu oofiya bilcuquudi oofiya uxillat lakum waxaa laydiin xalilay bahiimatu lancaam xoolihii ayaa laydiin xalilay waayo ilaa maa yutlaa calaykum waxa dushiina lagu aqrinaya mooyaane oo xaaraanta awa wixii iyadoo aan banaanayd xurrimad calaykumulmaytatu aayadda dambey caddaysay waay ay bahiimatu lancaami baa laydiin xalilay baa ilaahay leeyay uxillat lakum bahiimatu lancaam waa nicmooleydii bahiimatun wahiya alancaamu nicmooleydii a waaye wahiya libil walbaqaru walqanamu bianwaaciha arigii noocyaalkiisii lo-dii noocyaheedii geelii noocyihiisii faadihii kulahaa yaxilu akluha bacda dabxi marka la gowraco ilaa maa yutlaa calaykum waxaa dushiina lagu aqrinayo taxriimuhu xaaraannimadiisa oo xurrimad calaykum maytata wadamudaas aayaddaa dambe waxyaalaha ay caddaysay dee xalaal maayo can abi muusa waxaa laga wariyey radia allahu canhu qaala wuxuu yidhi ra-aytu nabiya nabigaan arkay sala allahu calayhi wasalama yaakulu asagoo cunayo dajaajan dajaaj buu nabigu cunayey ama dijaajan digaag buu nabigu cunayey digaagu waa iska xalaal waayo marxawan rawaahu lbukhaari baa xadiidkaa wariyey watirmidiyi wanisaa'i can abi can ibni abi awfa cabdullaahi ibni abi awfa radia allahu canhuma qaala wuxuu yidhi hazawnaa maca anabiyi sala allahu calayhi wasalama nabiga maciisaanu duulnay sabca ghazawaatin toddoba duulaan baa nabiga la galay buuri ow sittan baan la galay buuri lix kunnaa waxaan ahay na'kulljaraada ayaxa umbaan cunaynay macahu maca nabiy markaa nabiga la socono maalka ayaxa la yidhahdo kaa umbaan cunayn fa akluhu xalaalun weeye mutlaqanba walow lam tamasuhu nnaar dabba yaan la saarina sidiisuu xalaal ku yahay ayaxu wa calayhi aljamhuuru waa lilxadiid ilaati xadiidka noo imaan doono uxillat lanaa maytataani wadamaani yani wadamaani laba dhiigna waa naloo xalilay uxillat lanaa maytataani alxuutu waljaraad baalka kalluunka la yidhaahdo iyo ayaxa labadu waa iska xalaal sidooday xalaal ku yihiin waayo waayahay wa qaala maalik wuxuu yidhi imaamu maalik iyo axmed inahu xalaalun weeye idaa shuwiya haddii la sulo weeye oo dubika la kariyo ow qudica juz-un minhu laga gooyo bikhilaafi ma idaa wujida mayitan oo amase yani amaatahu aayahay waa waa dhintayoo bicasan ul iyo wixii lamid walxaweha waxbaa lagu dhuftay waay marka waa in dabka iyo wax la yar saaro saasay leeyiin laakiin sidiisuu xalaal iskaga yahay can anas bn malik waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi anas bn malik anfajnaa arnaban wa naxnu bimari dahraan anfajnaa waxaan kicinay buu yidhi oon cayrsanay arnaban bahalkaa la yidhaha bakaylaha wa naxnu anagu bimari dahraan meesha maru dahraan iyaadaan ku sugnayn meeshaasaa hal bakayla laga helay markaasaa la cayrsaday fasaca alqowmu qowmkii way ordeen oo bahalkii baa la cayriyey fatacibuu way daaleen waay kulli waa daaleen nin walba waa gaari waaye waa isaga haray faakadtuha anaa soo qabtay bui anas haddana saan u daba ordahay baan kusoo dhegay buui fa ji'tu biha waxaan u keenay ilaa abi talxan oo la imid adeerkii fadabaxahaa wuu gowracay fa bacasa wuu diray biwarkihaa yacnii sinteedii ayuu u diray ow qaala bifakidayha buu yidhi labadeedii boodiyood ila nabiyi buu u diray sala allahu calayhi wasalam hadyi ugu diray faqabilahaa nabiguna waa aqbalay marka bakayluhu waa xalaal daad iska qalata bakayle wax dhiba male waa iska xalaal weeye can khaalid bin waliid waxaa laga wariyey radia allahu canhu anahu dakala khaalid bin waliid ninka la yidhaahdo dakala wuu soo galay maca nabiyi sala allahu calayhi wasalama beyta maymuuna maymuuna bintu xaarisa oo zawjadii nabiga ahayd ayuu nabigu gurigeedii buu la soo galay fawtiya waxaa loo keenay bidabbin baashaan maansaluguleyda la yidhaahdo maxnuudin oo la solay maansaluguley solay baa la solay baa lasoo hordhigay nabigii dadki la socday fa ahwaa wuu hoobiyey ilayhi ila dabbi labbiga xaggiisa annabiyu sala allahu calayh wasalam biyadihi gacantiisa gacantuu sidaa ugu laacay fa qaala bacdu niswati haweenkii guriga joogay qaar ka mid a waxay yidhahdeen akhbiru nabiya nabiga u warrama sala allahu calayh wasalama bimaa yuriidu waxa uu doonaya an yaakula inuu cuno fa qaaluu waxay yidhahdeen huwa dabbun weeye yaa rasuula allah hilibkan lagu keenay abaasha masulugaleydalaya amaso fa rafaca yadahu nabigu gacantii buu kor uga qaaday fa qultu waxaan idhi buuhi khaalid bin waliid haddaan ahay axaraamun huwa ma xaraam baa yaa rasuula allah qaala wuxuu yihi nabigu laa maya xaraan maa waa xalaale walaakinahu asagu lam yakun muusa ahayn biardi qowmi qoomkayga ardaduisa lagama cuni jirin oo maka lagama cuni jirin fa ajidunii waxaan isku helayaa acaafuhu inaan koonayo xoogaa dee yani waddanka anaga lagama cunee baalkan dabada iyo maansuluguleyda marka xoogaa yani waan yar dhibsanayaa laakiin waa iska xalaal sidiisa kale waxyaalo badanoo moogtahay iska iska xalaalaho waxaan loo caada lahayn baa iska jira oo dadka iska dhibsanayaan qofka hadduu cunituunki cunitaankiisaba baranin xoogaa wuu yar dhibsanaya marka xoogaa waan yar ka homayaa wuxuu yidhi waa xalaal qaala khaalidun wuxuu yidhi fajtarartu anaa soo jiitay faakaltu waan cunay buuhi waan ka dirtay wanabiyu sala allahu alayh wasalama yandur nabiguna ay fiirinaya aan eber ka dhigay mar hadduu yidhi waa xalaal de waxaan ka dhowranaya bas waa cunay baashaa maslhulayda la yidhahdo marka waa la yska cunayaa way waa iska xalaal way ya wadabu duwaybatun macruufatun baa leeyahay walunsaa dabbatun baa la odhanaya waaye yaciishu naxwa sabca mia sana toddoba boqol oo sanaa laga yaaba inuu noolaado walaa yashrabu wax ma cabo wayabuulu kula arbaciina yawman qadrah afartankii beriba wax yar oo dhibic yar oo kaadi ah yaatiska soo dhahayso miyigaas waa baal aada u noolood inkaaran baa la yidhahda geed baa laga yaabaa inay ku dhegto saddexda bilood oo jiilaalka geedkaasay saarnaanaysa wax ma cunayso wax ma cabayso halkaasay ku qalabsadeen xilliga roobka markuu soo dhowaado awal saas kor bay usii jeedaiyo madaxa kor soo hoos bay usoo jeedsan markaa roobku daa-un baa laga yaabaa inay soo dhadhacdo waa baal loola sheego adagta ya daba can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal soomaalida ma cunto hadda waa iska xalaal laakin hadee waxay caado u barteen somaali xoolihii baa ka batay oo yani ugaartaan badankooduba maba cunaan de wax badan hadda ayagu saas umalaynayin baa iska jiro ya mansuulibaley meel ay ka cunayaan ma jiro waxyaalaha kale ayaa ku dhaawan can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal naha nabiyu nabigu wuxuu nahiyey sala allahu alayh wasalam yawma khaybar khaybar maalinkii yani la qabsanayey can luxuumi lxumuri lehliya dameeraha ehliga waa dameeraha caadiga kuwaas hilibkoodii buu nabigu nahiyey xumru ehliya markii la yidhaahdo dameer farowgaa baxay ximaaru yani xumru waxshigaa baxay dameerka duurjooga waa maxay waa bahalka farowga la yidhahdo kaa asaga xalaal weeye xumurul ehliya dameeraha oo yani ehliga loo nisbeeye waa kuwa la rarta ee guriga joogo kuwaas waa la xarimay iyaga wa adina nabigu wuu idmayo fii luxuumi lkhayli fardaha hilibkoodii nabigu waa fasaxay fardaha iyaga waa iska xalaal waa la qalan wuu iska qalanaya rawaa hadihi larbacata afartan riwaaya waxaa warisay alusuul lkamsa can asmaa radia allahu canha qaalat naxarnaa waan gowracnay farasan faras baan gowracnay calaa ahdi nabiyi sala allahu alayh wasalam faakalnaa waan cunnay zamanka nabiga faras baa intaan qalanaan iska cunnay fiihi tasriixun yahay wuxuu caddaynaya xadiidkaanu yani bixilli luxuumi lkhayli fardaha hilibkooda inuu xalaal yahay wa calayhi jumhuuru salafi waalkhalaf wa shaafici wa axmed wa qaala maalik wa abu xaniifa bikaraahatihabu waliaayata walkhayla walbiqaala walxamiira litarkabuuha waziina litarkabuuhaa inaad fuushaan baa ilaahay yidhi iyo waziinatan quruxun baa lagu sheegay walam yudkar ilaklu akligii lama sheegine lama cun ayay leeyihiin laakiin waa laga badanya sida raajixa waa la cunaya rawahu sheekhan baa xadiidkaa wariyey muslim iyo bukhaari can abi qataadata radi allahu canhu annahu asaaba ximaaran abu qataada ninka la yidhaahdo asaaba wuxuu helay oo asiiboo dilay ximaaran waxshiyan dameer farow wa huwa xalaalun asagoo xalaal ahoo yani aan xajka xarmanin asxaabta kaleo la socotay muxrimiin bay ahaayeen laakiin asagu wuxuu ahaa xalaal fa ataa bihi asxaabahu asxaabtiisibuu u keenay walxaal hum ayagu muxrimuuna ay yihiin kuwa xajka xarmaday fa akaluu minhu way iska cuneen dee ayagu ma aysan diline tartoodna looma soo diline ninkaan baa iska ugaarsaday xalaasha ah baa soo dilay way iska cuneen marka fa qaala bacduhum baa waxay yidhaahdeen low sa'alna nabiya sala allahu alayhi wasalam canhu war nabiga maan weydiino dee muxrimiin baan ahayne inay qofku yani muxrimkaa inu waxaaba laga yaabaa aan looba ogolayn ogaadhi marka hilibkeedi inuu cune eh maa nabiga su-aalno fa sa'alnaahu waan su-aalnay fa qaala wuxuu yidhi nabigu qad axsantum waad wanaajiseen hal macakum miciina ma ahaadin minhu xaggiisa shay-un wax ma ka wadaan qulnaa waxaani nacam qaala wuxuu yidhi nabigu fahduu lanaa noo soo hadiyey fa ataynaahu waan u keennay minhu nabiga fa akala minhu wuu cunay wahuwa murximu walxaal huwa muxrim isagoo muxrim o marka haddaad mar muxrim tahay adiga un baa lagu ogolay inaad ugaarsato adiga dartaa haddii loo soo dilana xaaraan buu kaa noqoni laakiin qofku hadduu asagu iska dishay qofka xalaashaaba iska dishay waa iskala cuni kartaa wax dhiba male rawahu nisaa'i baa wariyey walbukhaariyu can jaabir radi allahu canhu qaal sa'altu nabiya nabigaan su-aalay sala allahu alayhi wasalama can idabuci baalkaa dabuca la yidhaha fa qaala wuxuu yidhi huwa saydun weeye waa ugaar ay huwa saydun wey ugaar weeye iska qalo wa fiihi waxaa wa fiihi fiigiisa waxaa ka waajibaya kabshun wan baa ka waajibay idaa saadahu lmuxrim ninka xajka xarmaday ugaadha inuu laayo looma ogola soo maha hadduu dilo nin muxrima hadduu dilo ugaar haddaad disho mialkeedaa lagaa qaadi kugu waajibaya soo maha wixii mithal leh kabshi baa ka waajibi wan baa ka waajiba baalkaas ya addawac baalkaa dabuca waa baalka weer calaanka anagu aan odhan jirnay oy wax yacni weerka qumane xoolaha laayana ma aha yacni waa bahal xunoo waxba aan cunino meelaha iska hooseexdo hurdo badan marka meesha laga kiciyo meelaha ka cararayo weer calaan bay soomaalidu yidhahda ya waa bahalin kaaran baa laleeyahi o aka wadabucu lilwaaxidi aldakar walunhaana dabcaan wa min cajiibi amrihi waxaa ka mid a annahu yakunu sanatan dakaran wa sanatan unha sanadna waa nin sanadna waa dhadig oo korow fayl fay aayahay fayalqaxu fi xaali dukuuri sanadaas uu ninka yahay waxbuu boodayaa sidii aayahay wixii ladoobkaayo kale wuxuu boodayaa oo kuwii kaleu ruminayaa wayelidu wuu dhalayaa fi xaali lunusati sanadan kale dhadiga uu yahayna waa la boodayaa marka wuu dhalaya waa nooc cajiiba mogta marka waa dabucaas weer calaankaas weeyaho waraaba laba shitoolana waa la yidhahda saasuu leeyahy waraaba laba shitoolo wey waa laba shitoolahaas weeye sanadna waa dhadig sanadna waa ladoob kaas waa iska xalaal wey oo war calaan wax nafo uu leeyahay male micyo fiicanna male qolyaha qaar baa laakiin warka keenay waxay leeyihin xalaal ma noqon micyo buu leeyahy waxbuu dili karaa bay leeyihin rawaahu asxaabu sunan baa xadiidkaa wariyay can camar bin safiinata waxaa laga wariyey radia allahu canhuma can abiihi qaala wuxuu yidhi akaltu waan cunay maca nabiyi sala allahu calayhi wasalama laxma xubaara baalkan xantalaaga la yidhaahdo hilibkiisaan cunay nabigaa noola socdo xubaaraa a baalkan kolonta dheer ay sidii loo yaqaan nin walba magacuu yaqaano xantalaaga baalkan kolonta dheer leh oo wax la qay meeshan ku rito kaasaa la yidhahda kaas marka hilibkiisa waa la iska cunaya ay akaltu waan cunay maca nabiyi laxma xubaaraa baan cunay rawaahu abu daawuud watirmidi oo shimbiraha iyo waxaan moogtay shimbiraha naftooda laska wada ugaarsanaya kulligood can cabdillahi bni camar waxaa laga wariyey radi allahu canhu can nabiy sal alay slam qaal maa min insaanin insaan ma jiro qatala dilayo cusfuuran baalka cusfuurka la yidhaha waa nooc shimbirka ka mid eh iyo famaa fawqaha ya cusfuur raayarna way iska odhan jireen waa shimbirta mideeda yarirka famaa fawqaha wixii kasii weyn bikayri xaqiha xaq la-aan ninkii ku dilo nin ku dila ayaa ma jiro ilaa sa'alahu allahu tacala canha ilahay baa weydiinay hadhow qiyaamaha waa lagu weydiin qiila waxaa li yaa rasuul allah wamaa xaquha xaqeedu muxuu yahy qaala wuxuu yihi nabigu yadbaxuha wuu gowracayaa fayaakuluha wuu cunaya haddaad mar dilayso waa inaad ugaarsanayso inaad qalato ood cunto aad ugaarsato waa inaad iska disho lama ogol ya yadbaxuha wuu gowracayaa fayaakuluha wuu cunaya walaa yaqdacu ra'saha madaxeeda inuu gooyo lama ogolo yarmii biha xaalu ganayo intuu madaxa ka gooyo inuu iska gano tacdiibkaa lama ogolo xayawanka inaad iska layso taasaa lagu diiday ya marka si caadi unbu u gowrici walaa yaqdacu ra'saha yarmii biha marka haddaad ogaan inaad ugaarsato un baad u dili kartaa ama ogi inaad iska laysana lama ogola shimbiraha iyo yani yani marxaban ugaadhan kale duurkaa iska joogta iyo inaad iska laysaa lagu diidaya rawaahu nisaa'iyu washaaficiyu walxaakim wa su'ila nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabiga waxaa la su-aalay can isamni subagii baa la weydiiyey waljubni baa la weydiiyey ya ufun waxareedki waljubni walfaraa-i baa la weydiiyey ay ayaa la weydiiyey walfaraa muxuu yahay ximaaru waxshiga midiisa dhadig baa la yidhaha fara dameer farowga mideeda dhadig fa qaala wuxuu yidhi nabigu alxalaalu xalaashu maa axala allahu ilaahay wuxuu xaleelay weeye fii kitaabi walxaaraamu xaaraamtuna maa xarama allahu ilaahay wuxuu xarimay weeye fii kitaabi wamaa sakata canhu ilaahay wuxuu ka aamusay fa huwa mima cafaa canhu waxa uu cafiyehu ka mid baa la iska cunaya mar haddii laga aamuso ya wasakata can ashyaaa raxmatan lakum gayra nisyaanin ya falaa tabxasuu canha ku xadiidkii ahawa marxaban marka ilaahay waxa uu ka aamusay mima cafaa canhu buu ka mid yahayoo waa laydin xalilay haddee subaga iyo jubniga jubniga ufun waxareed baa ilmaha yar yarka ahee caananuuga kuwa xaraha yarko qab ku jira iyo ilaha yarkoo xirxiran iyo waa ilmaha hadda caanaha nuugay markii intii la gowraco calooshiisaas la dilaaciyo caanihii baa ku jira ufun waxareed baa la yidhaha ufun waxareed taas waa iska xalaal wey iska caadi labadoodaba dee shay far xalaala unbay farac ka yihiinoo kan waa caano kana subagana caanaha unbaa laga dhaliyaa waa iska xalaal walfaraa ayaduna yani waa dameer farowga midkiisa dhadig weeye waa xalaal waay ya kullu saydi fi fi jawfi lfaraa baa la yidhaahdaaba way ay kullu sayd ugaar kulligeed fii jawfi lfaraa-i baalkaa farowga la yidhaha dameer farowga yani midkiisa dhadig iyo kan laba waa isku mide kaa unbuu dhex gelaya kullu saydi fi jawfi lfara wax lagu mahmaahayo o dhan qofki yani yani sifada wanaagsan markii la tilmaamayo qofka sifaatkaa kulansaday oo dhan ba waxaa layidhaha kullu yani waaya kullu saydi fi jawfi lfara ayuu ahaaday wa qaala bnu cabaas wuxuu yidhi cabdullahi bn cabaas radia allahu canhuma kaana ahluuljaahiliyati waxay ahaayeen ya'kuluuna ashyaa ashyaa bay iska cuni jireen wayatrukuuna ashyaa ashyaana way ka tegi jireen taqaduran ayagoo iska qurbaysanayo nacay fabacata allahu ilaahay baa soo diray nebiyahu sala allahu alayh wasalam nebigiisi baa ilaahay soo diray wa anzala kitaabahuna wuu soo dejiyey wa axalla ilaahay wuu xallilay xalaalahu xalaashiisii wa xarama ilaahay wuu xarimay xaraamahu wuxuu xarimay xaaraamtaan ilahay bacday famaa axalla wuxuu ilaahay xallilay fa huwa xalaalun wey wamaa xarama ilaahay wuxuu xarimayna fa huwa xaraamun wey wamaa sakata canhu ilahay wuxuu ka aamusayna fa huwa cafun wey waa cafi waa shay iska xalaalaho waa la cafiyey watalaa wuxuu akriyey marka cabdullahi bnu cabaas qul laa ajidu fii ma uxiya ilaya muxaraman aayadaasu markaa qul waxaa tidhaahdaa laa ajidu heli maayo fii ma uuxiya ilaya waxa la ii waxyooday muxaraman calaa taacimin yadcamuh ilaa an yakuuna mayt wax yacni qof dhaacima ka xaaraama oo yadcamhu uu cunayo ilaa an yakuuna maytatan inuu yahay mow meyto waa wixii yani dabxi sharci a iyadoon la gowrici naftiisu ay baxday wax alle wixii naftu ay ka baxday gawrac sharci aana aan yani naftu ooga bixin waa meyd buu noqonaya ilaa an yakuuna meyta ow daman masfuuxan dhiig masfuux oo shumaaya inuu yahay maogi dhiigga yani dhiiggan iska qulqulayo xaaraan wey lama ogol daman masfuuxan baa layidhi dhiigga fadhiyo asaga xaaraan maaha waay oo yani sida beerka iyo beeryarta iyo sambabka iyo waxyaalahaasoo dhan moogtahay waa dhiig fadhiistay kelida iyo beerka iyo sambabka iyo noocyahaasoo dhan waa dhiig fadhiyo sidooday xalaal iskaga yihin ayagu dhiigga yani oo daman masfuuxan dhiiggan shumayo oo socdo kaas xaaraan wey lama ogolo waa nijaaso waana xaaraan waana xaaraan wey dabaadiyo hadda dhiiggay iska cabaan dhiig dhiig xaaraan wey nijaaso wey meel xalaal kuma ya qofka yani markii xataa xoogaa yani tadaawi baan u cabaynaa bay leeyihin markay isku qarasfalayaan iyo way cabaan dhiiggo qofka la xaraarinayo dhiig baa laga cabsiyey bay kuleeyihiin iyo dhiiggaa sidiisaba xaaraan wey waa nijaaso lama ogolo dhiig ya wax tadaawi ku soo arooray oo najis ah waxaa jira kaadida geela geela kaadidiisa hal caba xadiida way ku sugnaatay oo nimankii reer curayna la odhan jiray ee ya caloolweynaadka ku dhacay markay madiine tageen jiraday waa kii geela loo idmay geela sadaqada inay caanaha iyo kaadida ka cabaan geela kaadidiisa inay cabaan haddana caanihiisa cabaan laakiin dhiig lama sheegi loogama qiyaasan karo marka kan unba hadda laisku caddeeyey ma ogi dhiig loogama qiyaasan karo geel jirta ayagoon balaayaba haynin bay intay iska durtaan bay iska cabayaan soon jirraba haynin xataa xaaraan wey waxaas lama caba dhig ow laxma khinziirin inuu yahay ma ogi ilaa an yakuuna maytan oo daman masbuuxan ow laxma khinziir doofaar hilibkii fa inahu rijsun weeye kaas waa nijis nijaaso weeye ow fisqan waa yahay fisqi inuu yahay ma ogi shay lagu faasiqnimo sameeyey kaasow uhilla waa yahay ligayri illaahi bihi ligayri ismi illaahi bihi uhilla waa la sawdeeyey ligayri ligayri illaahi ligayri ismi illaahi bih markii la gowracayeybo ilaahay magaciisa magacaan ahayn baa loogu dhawa kaas waa fisqi weeyo waa wax lagu faasiqnay daacadii ilaahay baaba looga baxay maxaa yaele magaca ilaahay baa wax lagu gowracay haddaad magac kale wax ku gowracdo sida yani jaahiligusa bismi laata walcuzaa bay wax ku gowrici jireen marka waxaan isimka ilaahay wixii lagu gowraca xaaraan buu noqoni waana fisqi waay ay ow fisqan inuu yahay ma ogiya uhilla ligayr illahi ay dubixa waa la gowracay ay wadukira ismu gayr illahi caleyh ilahay magaciisa maga anahayn baa lagu xus rawaahuma tirmidiyu waabu daawuud walxaakim wasaxaaxaw wa minhu xayawaanu lbaxri wa meytatihi xalaashi waxaa ka mid waxyaalihii xalaashi ahaa badda xayawaankeedii baa ka mida iyo wixii badda dhexdeeda ku baktiyey badda xayawaankeedoo dhan nooc kastaba ahaadee walow calaa suurati linsaan ruux bini aadama sawirkiiba hal ahaado calaa suurati alkhinziir walkelbi hadduu raba hal ahaado badda xayawaanka xayawaanka badda ku jiroo dhan waa xalaal wixii ku dhex baktiye ood kala soo dhex baxdayna waa xalaal ilaa inuu uro mooyaane hadduu uro waayo lama ogola kaas dee waa limadarati wuxuu hadduu uro jiruu keenaya cudur baa laga qaadaya waayo taasaa loo xarim qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi uxilla lakum waxaa laydin xalilay saydulbaxri badda ugaadheedii wa dacaamuhu waayo dacaamkiisina waa laydin xalilay mataacan xaaliya lakum adinka walisayaarati iyo kuwa musaafiriinta badda xayawaan ku jira o dhan nooc kastaba ahaadee waa xalaal oo qofkii uu iska badiisa hadduu kasoo ugaarsado iyo qolo dadkii musaafirka ayay iska socotay socdaad ba haysani badaasay ka ugaarsanaya xalaal wey can jaabir waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal bacasana nabiyu nabigaana diray sala allahu alayh wasalama alaaa miati raakibin saddex boqol oo raakibiin anago ah wa amiirunaa amiirka anaguna abu cubaydata ibnu ljarax buu ahaa narsudu ciiran narsudu waxaan u yani u cimalgelaynaa oon dhufays u galnay oon jidgooyo u samaynaynaa oon doonaynaa inaan helno ciiran safar oo liqureyshin u sugnaaday fa asaabanaa waxaana asiibay juucun shadiid gaajo aad u daran baana qabatay xataa akalnaa ilaa aan cunnay buu yidhi alkhabada abqada geelaha abqadoodaan daadsanan gaajadii bay aad u badatay fa sumiya waxaa lagu magacaabay jeysha alkhabdi ay waa yani qaswada waa qaswat lkhab ciidankii abqada cunayey ciidankii abqada cunay wa alqa lbaxru baxrigii baa wuxuu soo tuuray oo banaanka soo dhigay xuutan yani xuud buu banaanka noo soo dhigay meeshii yani badda dhexdeeda meele waxay leedahay yani dheoy iska sabo aho meelaha dhexdoo yani biyaha saa ka le meel baddi dhexdeedii ah ama badda xeebteedii ah buu saa ugu soo tuuray baddi baa soo tu intuu baktiyey ku dhex baktiyey wa alqa lbaxru baxrigii baa soo tuuray xuutan kalluun yuqaalu lahu la yidhahdo alcambar cambar baa la yidhahda wixii baddaa isaga nool dhan baa de kalluun baa la iska dhihi waa bahal weynoo cambar baa la yidhahda fa akalnaa minhu waxaan cunaynay nisfa shahrin buuri bil niskeed baan cunay saddex boqoloo nin shan iyo toban beri waxay cunayeen maxad male oo habeen iyo maalin bay cunayeen wadahannaa waan ku subkanay buuri biwadakihi xaydhiisii baan ku subkanay buuri subagii iyo xaydii aan ka dhalaalinayni baan marsanay buuri wadada dee waaye safar ahoo gaajo iyo abaar isugu darmatay baan haynay xataa salaxad ajsaamunaa jirkaanagii baa wanaagsanaaye waan cayilnay oo markaasaan baananayba waan baananay saan subagiisii u cabaynay oo hilibkiisii u cunaynay oon isu marinaynay shan iyo toban beri ay baan ku jireen meel fadhiyeen un ya qaala wuxuu yidhi fa akhada abuu cubaydata abuu cubayde wuu qaaday lilacan feedh oo min adlaacihi feedhihiisa ka mid a fa nasamahu wuu taagay qaalkii hilibkiibaa laga dhamaystay soo maa lafihii waaweynaaye feedhay saa u gudbanayd baa mid intuu saa usoo qaaday oo jabiyuu saa u istaajiyey ko wa kaana fiina aye famara yani famara dhe waxaa maray alraakibu kii gaadiidka saarnaabaa taxtahu nin baa riti soo fuulay ritigii asagoo saaran yuu feedhi hoos maray feedhi saas loo taagay yaa ninkii iyo ritigii oo raran baa iska hoos maray weyninkay ka bad bahal wuxuu ahaa weyninkay ka bad wa kaana fiina fiiga anaga waxaa aday rajulun nin lama shtadal juucu gaajadu markay nagu darnaatay naxara halaasa jazaa'ir saddex neefoo gowlhu saddex neefoo geeluu gowracay oo ciidankii u gowracay uma alaaa jazaa'ira saddex kalu gowracay uma nahaahu abu cubaydata abu cubayda ka nahiyey marka ka reeb dadku hadda isku deeq mee waayo saddex buu gowracay haddana saddex kalu gowracay isagoo raba inuu wado un markii saddexdaa dhammaato oo waa la yaryaraysan la baahdaba saddex kalu gowrici abu cubayda ka joojiyey marka gaadiidka dadkaa ka dhamayna bu yidhi adigana intaasoo xoolaha isku qaanaynin xoolahaasna wuxuu asagu markaa wata mee wuu deen qaadanaya rawaahu lkhamsatu ila tirmidiya waliasxaabi sunan huwa baxrigii marka bahalka intaa la ege cambarka noocaa la eg waa xalaal riwaayadka qaar waxa ku socota riwaayada way gaaban tahay marka hore waanu ku muranno waxaan idhi bahalkaan dee mayd weeyaha saanu cunayna abu cubayda wuxuu yidhi marka hore waa xaaraan intuu yidhi yo haddana yidhi maya rasulu rasuulilaahi baan nahay rasuulka ilaahay dadka uu soo diraan nahay wa fii sabiililahina waan ku sugan nahay dhibaatana wayba nahay saa mudarriin baan nahay intaasoo berri baan baahnayn soo ma marka waa risqi ilahay noo soo saaray noo qala rasuulka markay ku sheegeenna wuxuu yidhi si wanaagsan waase xaqi baad asiibteen buuri waa risqi ilaahay idiin soo saaray buu habu marka badda waxa dhexdeeda ku jiro intuu doonaba hala ekaade waa iska xalaal noo nooc kastana ha lahaado weli asxaabi sunan huwa baxrigii adduhuuru maauhu alxilu maytatu bad maxaa la yidhahda markii nabiga la weydiiyey adduhuuru maauhu biyihiisu kuway daahirka wihiin way alxilu maytatu waxaa la weydiiyey biyaha badda yani biyaha cusbada ee dhanaan yani biyo kale ma haysa biyo kale wax yar baan wadanaaye haddaan kuweysa qaadanana way naga dhamaanay waan oobeynaaye ma lagu dahaaro qaadan karaa markaasuu nabigu yidhi huwa alxilu maytatuhu ay waduhuuru maauhu alxilu maytatuhu badda waxaaba la yidhaha midka biyihiisuna ay xalaa daahirka yihiin maytadiisuna ay xalaasha tahay can ibni cumar radi allahu canhuma can nabiy sala alay slam qaal uxillat lanaa waxaa naloo xalilay maytataani laba meyto iyo wadamaani laba dhig fa ama almaytataani labada meyt falxuutu iyo waljaraadu waa kalluunka iyo ayaxa kalluun iyo alax ayax waa iska xalaal oo meeshaad ka soo gaartaba iska qalon iska gogoso waaka wa ama damaani labada dhiig miyaha falkabidu iyo watixaal waa beerka iyo keliyaha beerka iyo keliyaha waa iska xalaalow sanbabka iyo waxaa iyo dhiiggaa fadhiyo o dhan waa iska xalaal rawahu ibnu maajah baa weriye walxaakimu saxaxaw alfaslu thani faslkii lama fii ma laa yu'kalu min alxayawaan xayawaanka aan la cunaynin baa meesha la gelay qaala allahu tacala ilahi wuxuu yihi xurimat calaykum lmeyta meytadii baa laydinka xarimay meyta maxaa la yidhahdaa maa zaalat xayaatuha xayaatadeedu waxay zuushay waaye bigayri zakaatin sharciyin zakaad sharciga lama gowracin waa yani waa meyto waa bakti shaygu hadduu marka hore ma'kuul ahaa ma'kuul hadduu ahaa shay la cuno hadduu yahay xalaal ah dabxigaas waa inuu ku dhaco dabxi sharciga waa in lagu gowraco haddaan sidii sharcigaa loo gowracin ama aanba la gowricinbo waa bakti hadduu marka horeba ma'kuul uusan ahayna wax la cunaba maaha si kastaba u gowraco waa iska xala waa iska xaaraankaas maxaa yile gawraca xalaal kuma noqonay dabeer hadda waa xaaraane haddii si fiican loo gawraca ka waran ma xalaal buu ku noqoni gawraca maya xurimat calaykum ilmaytatu baa laydinka xarimay wadamu dhiiggi baa laydinka xarimay walaxmulkhinziiri baa laydinka xarimay doofaarka hilibkiisi wamaa uhilla ligayri illaahi bihi ilaahay magaciisa waxaana wax lagu gowracay baa laydinka xarimay walmunkhaniqatu baa laydinka xarimay wey tii la ceejiyey munkhaniqa neefku intii la ceejiyey saa ku baktiye walmawquudatu baa laydinka xarimay tii la surgooye yad baa lagu dhuftay markaasay saa ku dhimatay labana bereen beri laguma soo gaadhin halkaas surkaa lagu dhuftay ama waa la keli gooyey marka nabarkii unbay u dhimatay waayahay xalaal maaha kaas walmutaradiyatu mutaradiyadii ayaa laydinka xarimay bu ilaahay ya mutaradiya waatu meel ka dhacday meel bay ka antarorsatay w ceel bay ku dhacday ama dow bay ka duushay meeshaasay dow ku dha ku baktide haddii lagu gowraca meesha xalaal bay noqonaysaa haddii meeshii laga gowracayo xataa la gaari waayo meesha ugu sokaysa un baa laga duri bas marka meeshaas markii laga duro oo laga dhiijiyo meeshaa lagu soo qalani marka alasoo jarjari khalaas waa iska xalaal laakiin haddaanba meelba laga durin oo saa ay ku baktida markay meeshii ka duushay dawdii ka duushay aya meesha haadaanteed bay ka dhacday ama ceel bay ku dhacday waa yani waa xaaraan wey walmutaradiya walnadiixatu baa laydinka xadiyay tii nadiixadahayda la hardiyey neefka la hardiyey markaasaa ku dhimato haddii yani naf lagu soo gaaro oo la bireeyo waa sax laakiin haddaanba la bireynin khalaas wamaa akala sabucuna waa laydinka xarin ugaadhu waxa yani dugaagii dhe wamaa akala sabucu dugaaggu waxa uu cuno waraabihii baa cunay ilaa maa dakaytum wixii aada gowracdeen mooyaan intaanoo dhan waxaan dambe taa mutradiyada oo meesha ka dhacday iyo tan nadiixada oo la hardiyey iyo midda bahalka uu qabsaday ee laga fujiyey haddii naf lagu soo gaaro xayaato mustaqiro ah xayaatan wey fiican baa lagu soo gaaray markaasaa la gawracay xalaal bay noqonaysa laakiin wax naf haddaan lagu soo gaari maya xarakatulmadbuux lama rabo xarakatulmadbuux waxaa la waa neefka asagoo naftu kasii baxaysaa birta lagula kufay dhag markii laga sii lugfasa ma dhaqaajini kaas waaba sii socotay meel yaray oga jirtay kaas xalaal ma ahale neefka waxaa raba asagoo yara xayi ah markii la gawraca inuu xoogaa rabto oo nafta xoog xayi as loogu imaado ya wax un sii baxayso lama rabo taas xayaata mustaqira la rabaa ilaa maa dakaytum ilaa maa adraktum xayaatahu wixii noloshiisa aad soo gaarteen maa adraktum fiihi xayaatan mustaqira ya oo fadaxtumuhu aad gawracdeen fahuwa xalaalu lakum xalaal bu idin yahay markaas iyo wamaa dubixa kii la gowracay cala nusubi baa laydinka xarimay asnaamta wixii loo gowracay sanam wixii loo gowracana may waxa asnaamta caabudo asnaamtay wax u gowracaan ayagay ku tacdiiminayaan sanam wixii lagu gowracayna waa xaaraan weeye oo dee wamaa uhilla ligayr illaahi weeyebe ilahay keyrkii baa loo gowracay can anas waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal lamaa fataxa nabiyu sala allahu alay waslam nabigu markuu furtay khaybara meesha khaybar la yidhaho meeshad yahuudiyu deganayy asabnaa waan asiibnay min alqaryati qaryadii xumuran dabeero dabeero badan baan ka hellay wey iska kordhooman meesha magaalada fadabaknaa waan karinay buu yidhi minhaa xaggeeda intii la gowracay aad baa loo baahnaaye markaasaa la wada bireeyey dabeerihii markaasaan gowracay fanaada nabiyu nabigaa dhawaaqay sala allahu alayhi wasalam alaa ina allaha warasuulahu yanhayaanikum waxay idinka nahyinayaan canhaa dameeraha dameeraha hilibkoodaa laydinka nahyina dameerihii hilibkooda inta dabkii lagu taagay daryihii ay karayaan wax yarba u dhiman yihiin yaa nabiga ku dhawaaq ya munaadi rasuulilahi baa dhawaaq alaa alaa hooyaay ina allaha ilaahay wa rasuulahu rasuulkiisi yanhayaanikum waxay idinka nahyinayaan canhaa can ilxumuri dameerihi can ilxumuri lehliya wa fa inahaa ayadu rijsun nijaaso weeye min camali shaytaani bay ka mid tahay daadiya fufi'at ilquduuru dheryihii baa la afgembiyey waa la daadiyey wa inahaa ayadu latafuuru ayadoo karaysa bimaa fiiha maca maa fiiha hilibkii oo karayo yaa afka dhulka loo geliy waa la daadiyey khalaas aad baana loo baahnay ogow rawahu lhamsatu baa xadidka war can miqdaam bn macdi karib radi allahu canhu can rasuuli lahi sala allahu alيh wasalam qaala wuxuu nabigu alaa hooyay inii anigu uutiitu waxaa la isiiyey alkitaaba kitaabka qur'aankaabaa la isiiyey laigu soo dejiyey wa milahu macahu kitaabkaa mid la egna waa la isiiyey bu wa milahu maa waa sunadii wa milahu mid asaga la mid oo macahu maciisa alla jirana waa la isiiyey waa sunadii alaa yuushiku rajulun sabcaan alaa yuushiku rajulun waayahay yuushiku alaa hooyaa yuushiku waxaa dhow rajulun nin shabcaano oo iska dherigsan oo iska ladan ya iska lad ladnaanta intay ka badatay iyo raaxadii calaa arikatii sariirtiisa ku kor jiifo yaquulu inuu yidhaahdo calaykum bihada alqur'aan calaykum laazima oo qaata bi hada alqur'aani qur'aanka o famaa wajadtum fiihi waxaad heshaan qur'aanka aad aad h ka heshaan fiihi oo min xalaalin xalaal ah faaxilluhu xalila wamaa wajadtum fiihi waxaad ka heshaan qur-aanka oo min xaaraamin xaaraamana faxarimuuhu xarima laakiin qur-aanka un ku kaaftooma wax kaleeta iska dhaafa inuu yidhahdaa laga yaaba mid shabcaan ahoo sariirtiisa isaga kor jiibo wuxuu kala ogyahayba aan jirin ya xoogaa adduunyana la siiyey kaas iyo inuu imaado ayaa dhow burinayna kaasaa dhow yahay marxaban oo marka qur-aankii basaan ku gaabsanaynaa uu yidhaahdo oo sunna yani waan iska daynayna axaadiis waan iska daynayna waan iska daynayna waa baadinima ada xadiiska yani sunnada yani kitaabka qur-aanka hayweye caddaynaysaaba nabigu calayhi salaatu wasalaam asagaa caddeeyey oo yani waxyaalo badan oo yani waa ay qur-aanku xataa uuna kala caddaynin ayay sunnada caddaysay baa jira shabcaan yani mamnuucun min asarfi wahuwa kinaayatun can ilbalaadati wa suui lfahmi walijahli waa nin beliid oo fahmo gaaban oo yani waxba aan kala fahmayn uu iska ladan yahay oo intay cuntadii ka badatay wuxuu kala og yahay male alaa mogta dadka la laban oo xoolaa haysta waxma kala oge mogta ya waxaan kasma lahayn bay isaga badan yihin wal arikatu asariiru weye ay sayadharu qowmun fii ummatii ay rabow ay ay fi naciim nicmadii bay ku kibreen wadaharad calayhim lbalaada beliidnimo iyo doqonnimaa ka dahir yaquuluuna laa nacrifu ila alqur'aana faqad annagu qur'aanka ma wax kale diinnimo u ogolnahay male qur'aanka un wa hada taxdiirun min mukhaalafati sunna sunnada in la khilaafo kamaa waqaca min alkhawaarij khawaarijtaa noocaa samaynaya war rawaafida raafilado wa naxwihim aladiina tamasakuu bilqur'aan qur'aankay qabsadeen wa tarakuu sunnata sunnadii bay ka tageen fadalluu way dhumeen liannahaa sunnadu bayaanun lilqur'aani qur'aankii ay caddaynaysaa wa tamaamu shareecati shareecadii ay taam yeelaysaa masalan ba miqdaaru zakaati zakada qadarkeeda iyo wal awaacu latii yani tajibu fiiha zakadu ay ka waajibaysa maa bayanahaa ila sunna axaadiisa unbaa cadaynaysa qur-aanku zakadu waajibkeeda unbuu sheegay mood aqiimu salaata wa aatuu zakata unbaa ilahay yidhi see loo bixinaya zakada intee ku gaaraan nisaabka meeqa nooc baa laga bixiyaa shuruud maxaa loo shardiya waxaasoo shuruuda sunnada unbaa cadaynaysa marxaban wakada rakacaatu lfaraa'id ya salaadaha faradka ragcadahoodii baa ka mid ya aqiimu salaata baa ilahay ina salaata kaana cala lmu'miniina kitaaban mawquutan baa ilahay leey xaafiduu cala salawaati wa salaati lwustaa un baa ilahay leey ragcadahan la tukanayo intee lagu sheegay qur-aanka salaadaha ragcadahood xagee laga qaadanaya sidee loo fahmay nebi maxamed baa laga bartay sala allahu alayhi wasalam isagaa dadka u caddeeye oo axaadiistana ku kala caddeeye marxaban marka waa fara badan yihiin noocaasoo kaleeto oo yani qur-aanka yani adilada waxyaalaha waajibka oo iska duuduuban aan la garanaynin ilaa sunnada un baa kala caddaysay oo lagu fahmaaye haddii la yidhaha marka qur-aankaanu ku kaaftoomaynaa qolo dhuntay wey ya haddaaba la sheegayay qolya saasoo qolol qolo yani la yidhaahdo qur-aaniyo annaga qur-aaniyana la dhahaayo bas qur-aanka bas un baan ogolna axaadiista gadaal dambaa laga keenay oo maba ogolin bay leeyihin qur-aaniyana la yidhaha waa kuwii nabigu uu sheegay calayhi salaatu wasalaam hadalkiisaas yan min calaamin min calaamaati nubuwa ayay ka mid taha wey nabinimada calaamaadka nabiga waxa aakhiri zamaanka imaan doono ayuu kasii warramay zamankiisii ma jirin waxaas ya ilaahay wuxuu leeyahy wamaa aataakum rasuulu fakuduuhu wamaa nahaakum canhu fantahu waxaa rasuulku idinla yimaada qaata wuxuu idinka reebana ka hara yaa ilahay leey marxaban diinta nebi maxamed baa lagu soo dejiyey hadalkiisuna waa waxyi wey wma yntiqu can lhawa in huwa ilaa waxyun yuuxa nabigu hawo-un isagama hadle waxa loo waxyoonayay waxa uu ku hadlayo o dhan waa waxyi ilahay xaggiisa ka hadayo marxaban alaa laa yaxilu lakum alaa hooyahay laa yaxilu lakum xalaal idin maaha alximaaru dameerihii alahliyatu ee ehliga ahaa walaa kullu dii naabin wax mici u saaxiib oo min asabuci dugaaga ka mid ana xalaal ma ah wax mici leh micidaasoo uu wax ku ugaarsanayo wey yacduu bih walaa luqdatu mucaahadi nin mucaahad ah waa ninkaa yani gaalka mucaahidka ehe yani jidada laga qaadan kaas asaga iyo dimiga iyada baadidooduna xalaal maaha in layska qaato waay sidii baadida qofka muslimkaa waa la haybaarinaya way ilaa an yastagniya canhaa saaxibuhaa qofku inuu isaga kaaftoomayo moogi wax yaroo qofku markiiba uu ka kaaftoomaya hadday tahay xalaal wey laakiin wuxuu haddaba maal badan yahay waa in la yahdiyo oo markaa kadib haddee tamallug haddana aad niyooto inaad bixinayso bishardi lamaan moogi xalaal ma noqonayso ilaa an yastagniya canhaa saaxibuhaa inuu ka kaaftoomo moogi wax yaroo laakiin markiiba laga samaraayo hadday tahay waa iska xalaal masalanba yani wax yar baa kaa dhacay labaatan koo shilin iyo konton koo shilin iyo waxbaad weyday meesha waxaa igu jiri markaad meelaha ka fiirfiirta hadaad weyday markiiba waad ka sabray waxaasoo kale haddaad hesho yaahdi laguma dhahay horey iskaga sii shacar xanafla meecas sidaasaa laleeyahay marxaban waman waman nazala biqowmin qowm ninkii ku dego fa calayhim an yaqruuhu inay marti geliyaan oy marti qaadaan baa waajib ku ah martida in la soro yani qofka waa laga doonaya qofka hadduu dhibaataysay aada u baahanya waman nazla biqowmin facalayhim waxaa waajib ku ah an yaqruuhu inay marti sooraan fain lam yaqruuhu hadday martigelin waayaan falahu wuxuu leeyahay an yucqibahum bimili qiraahu inuu ciqaabo oo bimili qiraahu martiqaadkii uu ku lahaa uu xoog oga qaato hadduuba awood leeyahay wa ka qaado marka saas la leeyahay waa markay dhib ku hayso oo naftaba inay kaa baxda aad ka yaaban tahay markaa way markaad gacan dhaafka samaynayso ama haddaad iska roon tahay iska tag ay dadkaa la dagaali rawahu abu dawud baa wariye tirmidi can jaabir radi allahu canhu qaal nahaana nabiyu sala allahu alayh waslam nabig wuxuu nahayey yowma khaybar can ilbiqaali baqlihii iyo walxamiiri dameerihii walam yanhana nagama nahaye can ilkhayli fardaha dameer lama qalan karo yani baqalna lama qalan karo laakiin fardaha waa iska xalaal ayagu rawahu abu dawuud wamuslim wadukira cinda nabiyi sala allahu alay waslam nabiga agtiisa waxaa lagu sheegay alqunfudu bahasha kashiitada layidhaha faqaala wuxuu yihi khabiisatun weeye oo min alkhabaa'isa ka mid waa khabiisa waxaas oo min alkhabaa'isa ka mid kashiita waa la yaqana baasha qodaxda badan ya taas iyada ah waayahay ma fiicnaa laleeyahay alqunfudu xayawaanu saqiirun yandawi calaa bacdihi fayakunu kalkura saasuu isugu soo duumayaa siduu kubaddi oo kula noqonaya wakulluhu shawk dhammaantiisoo dhan waa akluha wa calayhi malik wa abu xaniifa waaba xaaraan bay leeyihiin wa axmed waraqasa fihi shaaficiyu imaamu shaafici wuu ruqsayey waa xalaal buu yidhi wallaysu imaamu leysi ila ana alcaraba tasadiibu carabtaa jeclay wliana xadiidahu xadiidka aan hadda xarimayana daciifan daciif wey lama qasan karu leeyahy imam shafici marka waa iska xalaal kashiitadu rawahu abu dawuud baa xadiidkaa wariyay axmed wa su'ila nabiyu nabiga waxaa la weydiiyey sal alay wasalam can idi'bi bacalka di'biga yeyda la yidhaha yeyda taasaa la weydiiyey faqaala wuxuu yidhi nabigu waya'kulu di'ba ay oo yey miyuu cunaya axadun axad fiihi khayrun khayr leh ma qof khayr loo iimaan laha baalka di'biga layaa cunayo wax cunayo ma jiraan umalayna waa xaaraan manu baalka mici xun buu leeyahayo waa baalka xoolaha ka diirtaba adoon soo gaarin soo socdo waa baal wey inkaaran wey ayeydaas ama uuleyd marxaban rawaahu tirmidi wabnu maaja wa qiila waxaa li ya rasuul allah ji'tuka waan kuu imid lias'alaka inaan ku weydiiyo can axnaashi lardi arlada cayayaankeedi maa taquulu fi saclabi dawacada ka waran qaala wuxuu nabi waman yaakulu saclaba oo yaa dawaca cunayo ya maxaa dawaca ii weydiinaysaa ma dawaca qof qalanayaa jiro oo dawacaha de waa baal micile oo wax dagaalamaysa sooma o yani wax ku cunayso ku ugaarsato lama waa kullu diinaabkii buu ka mid yahay marxaban waman yaakulu saclaba yaa cunay rawahu ibnu maaja can waaqid can abi waaqid waxaa laga wariyay alleyti radi allahu canhu qaal qadima nabiyu nabigaa soo galay sal alla alay wasalam almadiinata wahum ayagu yajubuuna ayagoo goosanaya asnimata ilim ibili geela kuruskiisa wayaqdacuuna alyaati lqanami arigana baridii ka goosanaya idah marka xoogaa abaartu dhacda maad neefki in la qalana lama rabo markaasaa neefkii kurska weynaa unbaad dhinac ka goosan xoogaagaasaa iska silsilanaysa waay ama neefkii idahaabaad baridii laga goyn taasay iska cuni jiray fa qaala wuxuu yihi nabigu maa qudica wixii laga gooyo min albahiimati neef adduunyaa wahiy walxaal hiya xayatun iyadoo nool fa hiya maytatu waa bakti ya marka xayawaanka haddii marka juskiisaba la gooyo waxaa laya xayawaan haddii juskiisaba la gooyo ka maytatii buu la mid xayawaan isagoo nool haddii jus laga soo gooyo ka maytatii buu la mid yahay xoolaha hadday baktiyaan waa bakti soo maha bakti waa xaaraan bua soo maha isagoo nool wixii laga soo gooyey waa meyto wixii hadduu baktiyo xalaasha ahaan isagoo nool haddii laga soo gooyen waa iska xalaal de sida kalluunka iyo jiraadka o kale kaa hadda isagoo nool haddaad dhinac ka goosato waa iska cuni kartaa laakiin wixii yani waayahay hadduu baktiyo yani a yani xaaraamta ahaa wixii laga soo gooya isagoo nool waa xaaraan ma qudica min albahimati wahiya xayatun fahiya meyta rawahu abu daud can ibni cumr radi allahu canhuma qaal naha nabiyu sala allahu alay wasl nabigu wuxuu nahiyey can iljalaalati midda xaar cunka ah wa albaaniha caanaheeda neefka xaarka cuno ya kuwa guri jooga eh meelaha guriga joogjooga ee xaarka cuno taas yani in la rukuubsado caanaheeda lacabo in hilibkeeda la cuno dee caanaheeda la cabo nabigu nahayo nahaa nabigu wuxuu nahyey can iljalaalati wa albaaniha wa fii riwaayatin nahaa can iljallaalati midda xaar cunka o fil ibili geel ahade an yurkaba calayha in la fuulo aw yushraba min albaaniha caanaheeda in la cabo waay aljalaalatu hiya albahimatu alatii taakulu ljalla ay alcadira cadira saxaraday cuntaa wakada tuyuuru digaag yani shimbiraha saxarada cunana waa la mid ka dajaaji digaag oo kale idaa kaana alaklu kullahu o yani aye idaa yani idaa kaana alaklu aye kullahu o amase aksarahu aye nijaasuu noqonayaae hadda waxaas hadday un cunayaanay qaali u tahay waa laga fiican yahay baa hilibkeeda maxaa lagu samaynaya xoogaha baa meel lagu xidhayaayo cunto fiican baa la calfinayaayo ilaa muddo oo ilaa waxaa jirkeeda uu ka baxo markaa kadib baa la qalinay madaxawa rawahu asxaabu sunan can abi taclamata radi allahu canhu ana nabiy sal lay slam nahaa nabigu wuxuu nahiyey can akli kulli dii naabin mici mid u saaciiba kulligii oo min asibaaci dugaagii ka mid a dugaagga waxa micida loo dhan lama yani waa xaaraan burinaw lama cuni karo rawahu lhamsatu can ibni cabaas radi allahu canhuma qaal naha nabiyu sal alay waslam an kulli can kulli dii naabin wax mici u saaxiiba kulligii oo min asibaaci wa can kulli dii mikhlabin wax cidi u saaxiiba kulligii oo min aduyuuri shimbirihii ka mid a yani xayawaanka ama yani dugaagga micida leh oo micidiisa wax ku ugaarsanayo oo ku dilayo iyo waxa shimbiraho ayaguna cidida leho cididooda wax ku ugaarsanayo waxaas yani waa nahiye nebigu waa xaaraan wey ya annaabu asinu aladii khalfa aribaaciya yani ilkahan hore ribaaciyaadka la yidhaha afartan yani labada fool iyo labada dhool afartan hore labada ku xigta waxaa la yidhaha afarta ku xigto waxaa la yidhaha niyaab anyaab baa la anyaab waa micihi oo ribaaciyaadka iyo yani gawska yani adraasta oo gawsihay udhaxeeyaan wey micyaho wasibaacu jamcu subucin weeye aye alxayawaan lmuftaris xayawaanka wax ugaarta weeye ay maa yaftarisu lxayawaan xayawaanka luu soo dilanaya wayakulu fayaxrimu aklu kula xayawaanin muftaris kalasad libaaxi wey wanamiri shabeelkii wey waaye walfiili maroodigii wey waldibi dhurwaagii wey walqiradi daanyeerkii wey walkelbi eygii weeye wanaxwiha wixii la mid waxaasoo dhan de wax micilo wax ku ugaaranaya xaaraan wey wa calayhi shaaficiyu wajamacatu waqaala abu xaniifa kullu maa waayahay maa akala laxma wax alla wixii hilib cuno fa huwa sabucun weye walow dabacun ba ha noqdee iyo wayarbuucan wuxu marba hadduu hilib cunoodho haddaad labuci hadda aan soo maraynayba allaha ka dhigo kii warcalaanka xunkaa hadduu hilib iska helo uu iska cuni moogta asa wax saa uma disho laakiin hadduu helo macafin iska cuni soo ma lama cuni karuu leey aya abu xaniifa yarbuucna ha noqdee baalka yani tigta baasha la yidhahdee meelaha ururi aya ayaduna hadday hilibka arta wa iska cunays wakadaa yaxrumu kullu dii miklabin wax cidila oo min atuyuuri shimbirihi ka mid walmiklabka mimbar litayri ayaha iyo wasubici dugaaguna wuu leeyahay yani waraabihina wuu leeyahay micyaha dugaagga waayo shimbiruhuna way leeyihin cidyaha de cidyaha labadu waa leeyihin ay ka dufri lilinsaan wa wadulmiklabi min atuyuuri kasaqri baalka moolla dhabaha la yidhaha wanasri ya gorgorkii weeye wanasri ya kasaqri moolla dhabihii weeye wanasri gorgorkii wey ama bowbowgii wey baalka madaxa weyn maarata xataa waxraha laay baraarka yararka ay walaynaya madaxa balaaran maxaa la yidhaha baqlihi kaa wey bowbow baa unaqanan ko walbaazi galayrkii weeye walquraabi tukihi weeye walxidaati wey dafadi dafadi ama xungurufta waxaasoo dhan dee cididooda un bay wax ku ugaartaan mawta jaf bay kaasn bay ku xaganayaanba ciddi wax ku dilayaan shimbiraha kalena way laayaan waxbay ugaaranayaan marxaban waxaasoo dhan laba qalan kalaa laleeyahay lama ogolo waxaasu ugaaranaya rawaahu muslim wa abu daawuud wa minhu maa nuhiya can qatlihi wamaa umira biqatlihi xayawaanka waxaa ka mida minhu min alxayawaan maa nuhiya can qatlihi waxaa dilkiisa la dhahayay waayahay wamaa umira biqatlihi wax in la dilaba lays amray can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal ina namlatan quraanjo qarasad way qaniintay nebiyan oo min alambiyaa nabi ambiyadii ka mida ayay qaniintay fa amara wuu amray biqaryati namli quraanjada magaaladeedii meesha dhammaa ay kusii qulqulayso o ay deganayd fa uxriqad waa la gubay ha la guba wiil markay qaniintay fa awxa allaahu ilaahay baa u waxyooday ilayhi nabigii baa loo waxyooday afii an qarasadka inay ku qaniintay namlatun hal quraanjo keliya inay ku qaniintay miyaad ahlagtay u halaagtay ummatan ummad oo min alumami ummadaha ka mida tusabixullaha ilaahay u tasbixsanaysa wain min shayin ilaa yusabixu bixamdihi walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum baa ilaahay leeyahay marka ummad idiloo cibaadaysanaysa miyaad hal mid oo dambiilaa ulays taasa ilahay lama ogola hal mid un baa rabay inuu ka dilo taa un bay noqonaysa jaziya noqon lahayd nabiga wuxuu ahaabaa linabi muuse ayuu ahaabaa li weli waxaa riwaayaadka lagu sheegaa ilaahay buu la munaajooday wuxuu yidhi nabi muuse yaa rabbi tucadibu ahla alqaryati bimacaasihim isyaankoodii qaryo idil baad gedinaysaa ehelkeedii wa fiihim daac qof daac oo kuu cibaadaysanaya iska dhex joogay ogow marka maxaad u wada halaagtay kulligood kan daayaca inaad iska badbaadisaan rabay kuwa kale un ahe markuu sidaa yidhi yuu geed hoostii iska seexday markaasay quraanjo ku dhegtay nab ahe markuu soo toosay wuu xanuunsaday wuu ku amray ciidanku wuxuu yidhi magaaladan dhan oo quraanjadu deganta hala gubo markaasaa lagu dagaalay hadda adiga qabsaday lahaa maxaad dadka u laynaysaaye hal quraanjaha ku qaniintay maxaad magaalada dhan u gubtay yaa ilahay gu ya ummadan dhan oo ilaahay u tasbiixsanaysay maxaad u gubtay weeye marka haddii qof yani wataquu fitnatan laa tusiibana aladiina dalamuu minkum khaasa baa ilahay yidhi fitna hadday dhacdo kuwii daalimiinta un keliya ku dhici mayse yacumu saalixa waaalix idaa nazala albala yacumu saalixa waaalix balaayadu hadday soo degto kii daalixaayoo xumaa iyo kii saalixaayoo wanaagsanaa labadii way camimaysa ay uma bucisuu calaa niyatihim qofkii fiicnaa hadhow hadhow asagoo wanaagsan baa lasoo bixin waxba loo qabsan maayo kii kaleetana hadee waaba caasi de soo ma marka hadhow waxay tartabo hadda waa la wada halaagi un rawahu lhamsatu ila tirmidiy can jaabir radi allahu canhu qaal naha nabiyu sala allahu alayh wasalam nabigu wuxuu nahiyey can akli lhirri bahasha bisada la yidhaahdo wa can akli samanihi lacagtiisa in la cuno waayo bisad in la qasho lama ogol waayo waa xaaraan ko in intaad bisad suuqa geysataa tir yaa iga gadanaya bisadan aad tirahdo lacagta aad ka qaadato lacagtaas aad cuntana lama ogola wa ya waxan wax la yeesha ma wuxuu wax maaluufa un guryaha iska joogo waayo ma ogi wax hadda adigu aad leedahay oo markaa lacag kaa soo gelayso ma aha wey rawahu lhamsatu lilbukhaariya can cabdiraxmaan bin cusmaan radi allahu canhu ana tabiiban nin tabiib oo takhtar aha saala nabiga nabigu weydiye sal alay wasalam can difdacin can dufdacin dufdac lifdac iyo dufdac ba waa la yidhahdaa yajcaluhaa uu yeelayo oo fii dawaa'in daawo fanahaahu can qatliha baashan daawaan oga baahanahay ma dili karaa baalkan raha la yidhaha ya lifdac waa raha ama hara waxaa utaqaano marka kaas weeye ma fanahaw nabi waa ka nahay can qatliha maya bu lama dila in laiska dila xayawaanka lama ogo ilaa inay u caynowda ma ogiyo daawadii daawadii waxaa li wax kaloo lagu daayoobayo ma jira iyadaa un ma ogi markaas waa la dili markaa daawadii baa ku tawquftay markaas si kale lakin laysaga dili ma rawahu abu daawud wanisaa-i wa axmed can ibni cabaas waxaa laga radi allahu canhuma qaal naha nabiyu sal lay sl wuxuu nahiyey can qatli arbacin afar in la dilo oo min adawaabi daabadaha ka mid a annamli quraanjadii wanaxlati shinidii walhuduudi bahalka hududka la yidhaha iyo wasuradi shimarka suradka la yidhaha afartaaba in la dilo nabigu waa nahiyo la dili maayo nahaa can qatli can qatli namlati wanaxla iyo walhudud yani shinidii iyo quraanjadii iyo hududka ama naxla shinidu waayahay fain kaanat naxlatu lcasal falikatrati faa'idatiha haddii yani shinidan oo malabka dhalisa loo jeedo hadda waabata faa'ido badan bay leedahay soma maxaa loo dilaya malabkaasaa looga intifaacaya wa ama namlatu quraanjada iyo walhudud falisirin calimahu shaaricu sir unbaa ku jirta waxaan makhluuqaan ilaahay uu abuuray sir baa ku jirtae shaarica unbaa og waxa uu u nahyinayo lianna khalqahumaa khalqigoodu laa yakluu ka qaali ma ah min faa'idatin faa'ido unbaa ku jirta marka wax bilaa faa'idalaan la abuuray ma jira inaad iska layso un ma aha w qaala tacala ilahi uli wamaa khalaqna samaawaati walard samaawaatkai ardada maana abuurin buri ilahay wamaa baynahumaa laacibiin anagoo iska ciyaarayna ya xikmad baan u abuuray waxaan xikmaanu ka lahayna inaan iska abuurinay maaha marka xikmad baa ku jirta la iska dili maayo falaa yajuuzu qatlu namli laa farqa bayna sakiirati walaa kabiira midda yar tahay midda weyn ilaa idaa kasura wasaara laaran hadday badato oo dhib keento falaa ba'sa min qatlihi waa la dili weeye wax alla wixii mu'diya oo dhan dilkiisu waa bannaan yahay suradkana shimbir baa la yidhaha waaya waa shimbir waayahay yastaadu casaafiir yani waa shimbir madaxa weyn oo shimbiraha kaloo yar yar kuwa dhan buu ugaarsadaa waa wa awalu daa'irin saama lilahi tacaala shimbir ilaahay u sooma kii ugu horreeyey waay lama dilayo marka shimbirkaan طاaلka suنadka rwاه أbu dاوd وأحمد عن jاaبر رضي الله عنه قاaل أمرna النبي نبg وxuuna أمray sلى الله عليه وسلم بqتل الكiلاaب eyda halala ayuu hi nبgu xatىa iن المرأةa naagtii تqdمu way la soo geli min الباadiيةi baadiye ka imaan naag iska socoto bikelba oo eygeedii wadato fanaqtulhu waan ka dilaynaa maba su-aalayna aayna baan u dhawaanina kurkun baan ku dhufanayna ya de nabigaa yidhi eyda hala laaye ey meeshaan ku artaa ma dila qof reer miyiga iska socdaa magaalada imaan ey buu wataa markaas waa un loo dhawaan waa kurkun baa lagu dhufa waa laga dili hay sababtuna waxay ahayd nabigu markuu yani jibriil la ballamay saacaduu u qabtay iyuu saacaddii kadib dhacay nabigu waa baxay banaanka u istaagay ilaah iyo rasushiisa midna wacdiga ma ma gub yeelaane maxaa dhacay xagguu banaanka u baxay intuu markii dambe wuxuu arkay ey dhal oo sariirta hoostiisa ku jiro markaasuu caaisha kana gormuu meesha soo galay ma ogi rasuulka ilaahi markaasuu hala saar bal banaankaa loo saaray banaanka markii loo saaray waa ka juriyey dalaq maxaa kugu dhacay buu ilaahi iyo rasuushiisu ballanka ma gubiyeelaan soo ma ogid buu yidhi annagu inaana gelin guri sawir iyo ey ay ku jiraan ey uu ku jiro iyo sawirre iyo sureexaas ay ku jiraan markaasuu nabigu yidhi eyda halalaayo seedow wax barakoy leeyihiin ma lehe ey eber ha laga dhigo markii sidii loo leynayey uma nahaa can qatliha nabigu haddana waa joojiyey wuxuu yidhi daaye wa qaala wuxuu yidhi calaykum bilaswadi midka madow albahimi oo aada usii madow waayo di nuqdatayni oo halkaad yani waaye laba diiloo madow ku leh ya midka madowga meelahan ku leh waaye kaasun wax la laayo fa innahu shaydaan weeye kuwa kale yaan layn wa fii riwaayatin lowlaa ana alkilaaba aydu ummatun ummad haddayna ahayn oo min alumami ummadaha ka mid a la amartu biqatlihaa baan leyn lahaa faqtuluu minhaa laaya faqtuluu laaya minhaa xaggeeda alswad albahima midka madow laaya rawahu lhamsatu ila albukaariy can sacad waxaa laga wariy radi allahu canhu ana nabiya sal lay slam amara biqatli wasaqi baasha wasaqa la yidhahda ya baashaas dilkeeduu nabigu amray wasamaahu wuxuu ku magacaabay fuwaysiqan faasiqyarow weeye wasaq waa faasiqyarow hala laayo yihi taas baasha meelaha joogjoogto oo waayo biyigaasay aada u joogto meelaha yan duurka iyo meelaha waayo qorafyaha iyo duurarkaasay ku jirtaayo caasha gardaxna waale marka meeshaa kaa aragta bay orog isdadan a marka jinni naagtiina way iska dhihi jirto bahal jinni oo dhib badan weyo orod badan marka bahashaa ninkii helo ha dilo buu nabigu leey laaya faa'iido male riwaayadka qaar waxaa kusoo aroortay waxay ka qayb gashay waayahay dabkii nabi yani nebi ibraahim lagu gubayey afuuftay way hurinaysay dabki markii la shidayay dhinaceeday ka hurinaysay marka faasiqad weeye waa lidil ayada amara biqatli wasaqi wasamaahu fuwaysiqan rawahu talaata can abi hurayrata radi allahu canhu can nabi sal ly slam qaal man qatala ninkii dila wasaqatan wasaqa ninkii dila fii awali darbatin darbadii u horeysuu ku dilay falahu kada wa kada xasana waman qatalahaa fi darbati haaniya falahu kada wa kada xasana liduuni luulaa tii hore unbay ka hooseysaa waman qatalahaa fi darbati haalisa marka saddexaad ninkii dila falahu kada wa kada xasana liduuni haalis rawaahu muslim waabu daawuud watirmidi can caaishata radi allahu canha qaalat amara rasuulu llahi sala allahu alay slm wuxuu amray biqatli khamsin shan in la laayo fawaasiqa oo faasiqyaalow fi lxilli iyo walxarami xilliga iyo xaramkaa labadaba lagu layn alfa'ratu baashan dooliga baalka dooliga la yidhaha waa jiirka walcaqrabu hangaralihi dabaqalooc walquraabi tukihi tukaha nooc ka mida midka midmadow waayo meelaha dhuunta iyo cad walxudaya iyo baashan dafada la yidhaha iyo walkelbilcaquuri eyga boqna goyska oo dad cunka nafci ma lehe waa lidilkaas rawahu lhamsatu waqaala rasul lah sal ly slm wuxuu yidhi fuqidad waxaa la waayey ummatun ummad oo min bani israa'iil ka mid a laa yudraa lama oge maa facalad waxay samaysay wa inii anigu laa uraaha u malayn maayo ila alfa'ra baalkan dooliga inu yahay baan umalayn ummadii la waaye ya maxaa ugu wacan idaa wudica lahaa markii loo dhigo albaanul ibili geel caanihi haddii la siiyo lam tashra ma cabayso wa idaa wudica lahaa albaanu shaa'i ariga caanihiisa haddii la siiyana sharibad way cabi markii reer bani israa'iil ay ka dambayso aan u malaynayaa buu nabigu leeyahay oo reer bani israa'iil degeela caanihiisi iyo hilibkiisi maynu cunaynin soomaaho ya marxaban oo reer bani xaaraan bay ka hayd kamaa xaraba kamaa xaramaha abuuhum israa'iil caleyhi kulu dacaami kaana xillan libani israa'iil ilaa maa xarama israa'iilu calaa nafsihi baa ilaahay wuxuu ka xarimay moog geela caanihiisa iyo markaas qoladaa inay yihiin baan anigu u malaynayaa saasuu nabigu leeyay waxaa ku soo arortay axaadiisa waxa haddiiba la yani waayo maa caasha mamsuuqun fawqa halaain wax haddii la nasakho ummad haddii la nasakho binaada haddii la nasakho saddex beri ka badan ma noolaan karo marka intaan yani nabiga loo waxyoonin ayuu nabigu arrintaas yidhi saasaa laleeyahy iska uu leeyahay ma ummad joogaysa maba jira intii la nasakhay saa iska ahaanis rawahu shaykhaan nasalu allaha tawfiiqa limaa yuxibu wayardaa awaamirulbuyuuti tundaru halaaan yani waxyaalaha guriga camirayo yani waa masaska iyo halaqyaha iyo guriga soo gelayo tundaru waa la dhaarinaya halaaan saddex goor hadduu guriga ka baxo waa saas hadduu ka bixi waayo waa la dili can ibni cumara radi allahu canhuma anahu samica nabiya sal lay slam yaqdu waa soo khudba akrinaya cala almimbari yaquulu wuxuu leey nabigu uqtulu lxayaata abeesooyinka laaya waqtuluu dila waayo dadufyatayni hay dadufyatayni midka labada dhibicyood ama labada diilin oo madmadow dhabarka ku leh waa ha mase weyn oo meeshaa dhabarku wuxuu ku leehay laba diilin oo saa u dheer oo madow dadufyatayni iyo wal abtara midka saynta saynta yar waay waa mid aan sayn lahaynoo sayn yaroo aad moodaysa inay go-an tahay buu leeyahy oo masaska waaweyn oo khatarta ah oo wax dilo waay fa inahumaa labadooda yadmisaani albasara aragga weyba tirayaan ninkii saa u fiiriya aragtidooda keliya oo lagu indhabeela ama mehe yacni markay soo boodaan indhaha unbay qofka ka asiibaya ama candhufay kaga tufayaan ama indhahay kaqanay wa yusqidaani alxabla uurkana way soo ridaan oo naagaha uurka hadday arkaanna waa bas aragtidoodaasayba ilmaha banaan kusoo tuuray ama naxdinta ay ka naxday keliya bay ilmaha soo ridaysa fa baynamaa ana anigu daaridatun aan eryaaya buri cabdullahi bin cumar xayatan abeesaan eryaeya liaqtulha inaan dilo naadaanii waxaa ii dhawaaqay abuu lubaabata laa taqtulha ha dilin qultu waxaan idhi ina rasul la sal lay slm qad amara biqatli xayaat qaala wuxuu yidhi inahu nahaa wuu nahayy nabigu bacda dalika can dawaati buyuuti kuwa guryaha u saaxiibka wahiya alcawaamiru guri uurkiisa kuwa lagu arkay guryaha gelayo taas nabigu wuu nahiyey ha dilin dhaaf saasuu yidhi wa fii riwaayatin kaana ibnu cumar wuxuu ahaa radia allahu canhuma yowman maalin cinda hadmin meel la duminayo lahu asaga usugnaayo meel guriha la duminayay fa ra'aa wuxuu arkay fii yani wabida jaanin y wabida jaanin maalka jaanka le waa jinniga caddaantiisi buu arkay halaqii waxaas isku soo suuraynaya mogta fa qaala wuxuu yidhi ittabicuu haadaa dila oo faktuluu hakan raaca oo faktuluuhu dila qaala abu lubaabata wuxuu yidhi inii samictu nabiya sal lay sl nahaa asagoo nahiyanana can qatli ljaani allatii takuunu ahaanaysa fi lbuyuuti guryaha ahaanayso ila alabtara midka saynta go-an saynta gaaban ma ogiyo wadufyatayni wadadufyatayni midka labada diilimadoo dheerdheer leh fa inahumaa labadaas alladaani labadii weeye yakhdifaani albasara aragga ridayo wayatabicaani raacaya oo oo soo tuuraya maa fii buduuni nisaa'i haweenka calooshooda waxa ku jira wa fii riwaayatin ina bilmadiinati nafaran jameeca ku sugan oo min aljini jinka ka mid a qad aslamuu way islaameen faman ra'aa ninka arka shay-an shay o min hadihi alxawaamiri waxyaalahan halaqyaha iyo masaska guryaha ku jiro ninkii arko falyudinu ha ogeysiiye alaatan saddex goor fain badaa haddii uu soo soo banaan baxo markii saddex goor la dhaariyey noo uu noo soo socon doona waxa lagu dhaariyay xadiikaa dambaa noo sheegay anshudukum alcahd aladii akhada calaykuna nuuxun anshudukum alcahd aladii akhada calaykuna sulaymaan alaa tudunana anlaa tu'dunanaa inaynana dhibin saas markii lagu yidhahdo la dhaariyo hadduu soo soo taagan yahay weli fain badaa hadduu soo daahiro bacdu falyaqtuluu hadilo fainahu shaydaanu weeye wa fii riwaayatin ina lihadihi lbuyuud guryaha waxaa usugnaaday cawaamiro kuwa camirayo fa idaa ra'aytum haddaa artaan shay-an minha waayo faxarijuu calayha alaaan faxarijuu calayha dhaariya waayo dhaariya waayo calayha ay andiruuha udiga waayo fain dahaba hadduu tago fadaaka wailaa hadduu tegi waayo faqtuluuhu dila fainahu kaafirun gaal wey rawaa waxaa wariya alarbacatu afarta dhowrkaa riwaayadoo alarbacatu afarti baa warisay can abi leyla waxaa laga wariyay radi allahu canhu can nabi sal lay slam qaal ana nabiya sal alay waslam su-ila waa la weydiiyey can xayaati lbuyuuti halaqyaha iyo abeesooyinka guryaha lagu arkay dhexdo faqaala wuxuu nabigu idaa ra'aytum minhuna haddaad aragtaan shay-an fii masaakinikum guryihiina haddaad ku aragtaan faquuluu dhaha anshudukum anshudukunna waxaan idinku dhaarinaynaa alcahda ballankii alladii kaasoo akhada calaykunna dushiina uu ku qabtay nuuxu nabi nuux anshudukunna waxaan idinku dhaarinaynaa alcahda ballankii alladii kaasoo akhada calaykunna dushiina uu ku qabtay sulaymaan anlaa tu'duunanaa inaynana dhibin anlaa tu'duunaa inaynana dhibin hana dhibina fa in cudna hadday soo laabtaan faqtuluuna laay waa gaalo markaas markii saa loo dhaariyo waayahay hadday bixi waayaan waa saas rawaahu asxaabu sunan wa qaala cabdullaahi wuxuu yihi radi allahu canhu cabdullahi bn mascuud uqtulu lxayaata abeesooyinka laa yakulaha ila aljaana bahalka jaanka le alabyada oo cad halqaas cad oo guryaha iyo waxaas ku jiro alladii kaasoo kaanow aad moodeysa qadiibu fidatin fidla laanteed baad moodeysa u cadi laanta fidlada ah lacagta fidlada mota qurux iyo cadaan lagu ogyahay fidla laanteed baad mooday midka saasoo kale u cad jinkii laga yaabo guryaha camiraya inuu yahaa laga yaaba ay mu'miniin tahay iska daaya kaas waa uu la dhaarinaya wax alla wixii la arka waa wixii bixi waayena waa la dil rawaahu abu daawud watirmidi nasal allaha sidra wa tawfiiqa lima yuxibu alfaslu thalis fi saydi iyo wadabxi fasalkan saddexaad wuxuu ku saabsan yahay fi saydi ugaadhi buu kufa ku saabsan yahay waxyaalihii la ugaarhsanayey iyo wadabxi gawrici waaye fii bayaani xayawaani sayd xayawaanka lagu ugaarhsado iyo wa aalatihi aalati sayd wa fii bayaani dabxi sharciyi wa aalatihi gawraca sharciga ahee shayga markii la gowraco uu ku xalaal noqonayo iyo aaladda wax lagu gowraco way qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa callamtum min aljawaarixi mukalimiina tucallimuunahunna mima callamakum allah wamaa callamtum wixii aad bartaan oo min aljawaarixi min alkawaasibi kuwa wax kasba a weeye mukalimiina xaal aad tihiin mursiliina kuwa dirayo tucallimuunahunna xaal aad baraysaan mimaa callamakum allah ilaahay waxa i idin baray fakuluu cuna mimaa amsakna calaykum waxa ay idiin qabtaan wadkuruu isma allaahi ilaahay magiciisana ku xusa calayhi dushiisa markaad diraysaan calayhi ay cinda irsaalihi marka la dirayo waay wattaqu llaha ina allaha sariicu lxisaab oo yacni aayaddu waxay tilmaamaysaa waxyaalaha lagu ugaarsado ya waayo waxyaalaha lagu ugaarsado ayay aayaddu noo caddaynaysaa wey yasaluunaka maadaa uxilla lahum waa yahay qul uxilla aayahay waaya lakum ayibaat baa ilaah yidhi wamaa callamtum min aljawaarix waxyaalaha xalaasha ahoo ayibka ah iyo waxa lagu ugaarsanayo waayo wama callamtum min aljawaarixi wamaa callamtum wixii aad barteen oo min aljawaarixi yani kuwa kawaasibta wax kasbaa way jawaarixda waxaa loola jeedaa kuwa wax kasbaya oo wax soo qaban kara oo subci weeye micida lahaaye micidiisa wax ku soo qabanayay sida eyga iyo waxa la midka aw dayrin waa shimbir oo shimbirka asaga cididiisa iyo waxa la midku wax ku dilaya wax ku soo qabanaya waa kawaasib marka waxyaalaha kawaasibka ehe wax kasbaayo oo markii la tacliimiyo yacni oo oo la tacliimiyo markaas ayadaa ugaarsigoodiibaa ansaxayo waa lagu ugaaranayaa mukalimiina xaalaad tihiin mursiliina kuwa dirayo tucallimuunahunna mimaa callamakum allah waxa ilaahay idin baray baadna baraysaan wey ya waxaad yani yani sida waadan loo qabtay iyo waa la tacliiminayaa inuu tacliiminay maxaa lagu ogaanaya waa la dirayaa markii la diray hadduu ordo haddana waa la waa la reebayaa joog baa la leeyahay hadduu istaago waa lagu celinayaa hadduu haddana ordo waa la joojinayaa ou yaraan saddex goor markaa intaad ku celceliso uu saa u qaato wuu tacliimay markaas wuu tacliimay amaa markii la diro hadduu iska soconayo haddaad joog maanta o dhan ku haysa ma istaagayo ama markaad waad dirtay waad amartay qabo baa tiri markaas maba dhaqaaqay iska taagay kaas ma aha macallim ah wuxuu qabtana xalaal ma noqonay waayahay waxaan rabaa inuu markii la dirana uu dirmo markii la reebana uu haro taasaa la doonay haddii lagu celceliyo maka noogayo maka noogayo wuu tacliimay markaas fakuluu mima amsakna calaykum waxay idiin qabteen iska cuna wadkuruu isma allaahi calayhi cinda irsaalihi markii la dirayana bismi illaahi baa leeyay markaasaa lagu diraya khalaas hadhow asagoo dilay baad u tegaysaa waa iska qalani waa xalaal way maxaayl marka hore aad magaca ilaahay ku dirtay waay haddaad u naf ku gaarto asagoo haya aad u tatood naf ku gaartana waad gawrici waad birayn laakiin hortaa hadduu naftu ka qaado waayahay una yacni waayahay bisinkana aad ku dirtay marka hore waa iska xalaal way waxaa kaloo tacliimtiisa lagu ogaanayaa inuu mucallim noqday markuu qabto waa inuuna taabanayn haadi iyo wixii kaleeto dugaagii iyo buu ka celinayaa ma taabanayo bas amaa hadduu iska cuno isagoo ka dhergay baad u tagtay kaas mucallim maahay waaye wuxuu cunaa xalaal maatay naftiisa iska qabsadaye waaye ha ku luguin wey wattaqu llaha ina allaha sariicu lxisaab can abi hurayrata radia allahu canhu can nabiyi sal alay waslam qaala wuxuu nabigu man itakada kalban ey ninkii samaysto ilaa kalba maashiyatin midka xoolaha ilaaliya mooyaane ow amase zarcin ow amase saydin de kalba saydin midka lagu ugaadhay oo lagu ugaarsanayo mooyaane oo amase zarcin kalba zarcin midka yacni beerta ilaalinayo saddexdaa unbaa yani ikhtilahooda iyo yeelashadooda iyo itikaadkooda uu bannaan yahay mid xoolihii kuu ilaalinayo iyo midka beerta ilaaliya iyo midka lagu ugaarsanayo bas saddexdaa waxaan ahay ninkii eya samaysto waayo intaqasa min ajri ajirkiisa waxaa ka nusqaamaya kula yawmi yoomkii la arkaba kiiraadu nasiib weyn baa ka nusqaami marka wax faa'iido uu leeyahay male ajirkaagii iyo xasanaadkaagii unbaa mar la arkaba nasiib weyn baa maalin la arka laga goynaya muxuu kuu tarayaa marka rawahu lkhamsatu walitirmidiy washeekhayn intaqasa min ajri ajirkiisa waxaa ka nusqaamaya kula yawmi yoomkii la arkaba kiiraadaani laba nasiibo waa weyn baa ka nusqaami oo riwaayadii hore kiiraad bay sheegaysa riwaayadan dambe waa laba kiiraad oo dhan baaba laga nusqaaminaya can cadiy bni xaatim waxaa laga wariyey radi allahu canhu qaal sa'altu nabiya nabigaan su-aalay buri sala allahu alayhi wasalam can sayidilbaazi baalka baaska la yidhaha waa gallayrka weeye waaya ma lagu ugaarsan karaa baan idhi buu yidhi qaala wuxuu yidhi nabigu maa amsakaka wuxuu kuu qabto calayka adiga dushaada fakul iska cun wuxuu adiga dartaa u qabto oo markaad dirtay buu kuu qabtay asagoo hayo markuu dilay oo yani haadiya waxaa ka celinaya aad meesha ugu tagtay cun de waa xalaal markaas maa amsaka wuxuu qabto calayka liajlika adiga dartaa uu qabto fakul iska cun rawahu tirmidi wa canhu waxaa laga wariyey can cadiy bni xaatim qultu waxaan ihi ya rasuul allah inii ursilu lkilaaba ey baan dirayaa almucallama ee wax la baray fa yumsikna way qabanayaan calaya anigay wax ii qabanayaan waadkuru isma allahi calayhi ilaahay magaciisaana ku xusayaa markaan dirayo bismi illaahi baan leehay faqaala wuxuu yihi nabigu idaa arsalta haddaad dirto kalbaka eygaagi almucallama ee wax la baray aqoonta lahaa wadakarta isma allaahi calayhi ilaahay magaciisana aad ku xusto fakul iska cun wain qatalna hadday dilaan wain qatalna haba dileen dheh naftaba ha ka qaadeen asagoo naf baxay baad u tagto mayda wain qatalna haba dileene iska cun maa lam yashraka hadduuna la wadaagsanin kalbun ey eygaasoo laysa macaha aan la jirin markaad diraysay aan la jirin hadduuna la wadaagsanin waay waa iska cunaysa aday kuu qabteen bisinkana marka hore aad ku qabatood ku dirtayba bas amaa ey kale hadduu dhexda oga dhaco eydaadii mucallimada wax yaqaanay markaad dirtay baa mid kale dhexda oga daray hadhow ayagoo isla qabtay baad u tagtay xalaal ma aha de markaas maxaa yeelay dee mid aada dirin baa la wadaagsaday oo la qabtay qultu waxaan idhi bu idhi fa innii anigu armii waan ganayaa bilmicraadi bahalka micraadka la yidhahdaan wax kudar ku ganayaa assayda ugaadhi baan ku ganayaa fa usiibu waan ku asiibayaa waaya xalaal miyuu noqonayaa marka faqaala wuxuu yidhi nabigu idaa ramayta haddaad ganto bilmicraadi aaladii oo afka lahayd weeye micraadka yani bahal yani afle oo sida eebadoo kale ah dhinac buu af ku leeyahay dhinacna yani dambana daab xoog badan ama bir ballaaran buu ku leeyahay marka waa shay xoog badan oo ushiisuna xoog badan tahay af dhuubana wuu leey micraad baa leedahay marka haddii aad ganto oo idaa ramayta bilmicraadi haddii aad ganto oo fakhadaqa wuu duleeliyey oo afkiibuu wax ku muday fakulhu cun way afkaasuu ku dilay wain asaabahu hadduu asiibo bicardihi dhinac dhinac buu ugu dhacayo markaasu wixii buu surgooyey ama wuu kaligooyey oo culayskaasu yani dhinac dhinac ugu dhacay ayuu ku dilay falaa ha cuni wey kaal mawquuduu noqonaya waa mawquudadii wax yani la surgooyey ama yani la nabar dhabay oo yani waayo la kaligooyey ama nabar lagu dhufto saas ku dhintay xalaal ma noqonayo de in in naf lagu gaaro oo la gowracaba mooyaane wixii af wax ku dilo un bas waayo kaasunbaa xalaal ahaan leeyahay wey wain asaabahu bicardihi falaa ha cunin weye ha cunin wa shardu sahmi leebka lagu ugaaranayo yani shayga afkiisa wax lagu di an yakuuna muxadidan waa inuu yahay yajruxu waa inuu jareexaynayo aya juzin min alxayawaan meel un ka mid ah wa minhu lbaaruudu baa ka mid a almashhuuru alaan yani qorigan hadda la ridayaa ka mid a bahashan baaruuda la yidhaha min rashi wey liannahu yanfudu wayasiilu dama asaga naftiisu yani wixii uu ku dhaco wuu duleelinayaa markuu duleelinaya dhiig buu ka keenayaaye waa xalaal buu leeyay wa qaala bacduhum waxay yidhaahdeen huwa min almusaqali buu ka mid yahay colays buu wax ku dilaaye fa sayduhu waqiidun waa wax la yani la surgooyo oo la yani waayahay waa waqiid weeye ilaa an yudrika waxayan inuu noolal ku gaaro oo wayadbaxa uu gowraca mooyaane marka xabadda khilaafkaasaa ku jira oo xabadda culays bay wax ku dishaa baa laleeyay se raajixana waa saas maxaa af hadda muuqdo ay leedahay ma jiree waxa ay wax ku dhex jiirayso oo derbigaan haddii lagu dhufto ay uga dhex marayso waa quwa awoodun waa xoog bay wax ku dilaysaa iyo culays waaya iyo sun ay wadatoy markaa nafti uga qaadaysa wixii marka waxaa la leeyahay haddii naf lagu gaaro la gowraco waa sax laakiin haddii uu sidaa ku baktay bismillahi intaa tira xabaddaa ku dhufatay khilaafkaasa adigu ku jira un qolya waa banaynayaan laakiin waay af male baalkaan sida raajixa waxa weeye inaan waxaan la cuni karin weeye wlimuslim walilbukhaariyi imaamu bukhaari rawahu lkamsatu baa xadiidkaa wariyey walilbukhaariyi imaamu bukhaari wuxuu wariyey watirmidi idaa rama in ramayta haddaad ganto assayda ugaadhe oo fa wajatow aada hesho wey bacda yawmin saaad u daydaysa baad maalin in markaad daydaysa maalinkii labaad baad heshay ow yawmayni bacda yawmayni baad heshay laba maalmood baad raadsanaysa maalkii eygii in baad la sii daysay ama fallaadh unbaad ku dhufatay markaasuu iska cararay maalin dhan baad goobaysa oo saa u daydaysa maalinkii labaad baad heshay ama laba maalmood oo dhan baad daydayso maalinkii saddexaad baa heshay laysa bihi kuma sugno ilaa aharu sahmika waayo gamuunkaagii ma ogiye wax kaloo ku yaallana ma leh waad arkaysa markaad shiishaysay meesha aad kaga dhufatay unbas gamuunkaagii unbaa ku yaalla wax kaloo ku yaalla ma leh fa kul iska cun wa in waqaca fi lmaa'i biyo hadduu ku dhex dhaco falaa ta'kulha cunin saad u daydaysaad u tagtaa isagoo biyo garaba meel ku dhex dhacay biyo ku dhex jira ama ceel ku jiro ama biyo weynoo meel fadhiya ku dhex dhacay hadda men biyuhaa dilay mise nabarkii aad ku dhufatay oo sahmigiibu u dhintay ayehe gamuunkii aad ku dhufatay lama kala garanaya mogtahay shuubaa gashay isaga cara markaas inay biyaha u dhintay waa laga yaaba iska noolaan lahay walilbukhaariyi wa abi daawuud yarmi sayda ugaadhi baad ganaysaa fa yaktafii asarahu yarmi wuu ganayaa qofkii yani ugaadhsanayey asayda ugaadhi buu ganayaayo fa yaktafii asarahu raadkiisi uu iska raacay alyawmeyni laba maalmood wahalaasa saddex beri buu ku daba taagnaanayaa uma yejidu welelayaa meytan asagoo meyda wa fiihi sahmuhu asaga waxaa ku suganaya sahmigiisi qaala wuxuu yidhi nabigu yaakulu yaakulu wuu cunayaa in shaa allahu ilahay hadduu yah iska cunaya ha iska cuno wey waa xalaale iska daydayo marxaban marka dadkaan ugaarsaday maaragtay oo ganatada ahayd oo wax iska leysan jiray soomaalida waxay dhihi jireen waa bakti cun baktiga iska cunaan maxaa bismi illaahi inbuu leeyay waxbuu dhakasiinaya wuxuu iskala cararay hadhow isagoo meydu u tegaya marka war maxaad u cunaysaa haddii la yidhahdana dee bisinkaan u qabtay buu leeyahy markii hore on ganayey baa dee bisinka u qabtay marka waa sax waa sax wey ayagaa saxa wey bisinkaba hadday lagu gano bes wey iska daydayo oo hadhow hadduu meel ugu tago xalaalba waa iska xalaal iska qabo hadduusa urin waay walimuslim wa abi daawuud fi ladii yudriku saydahu fi ladii kii yudriku saydahu ugaadhiisi haleelay bacda halaasin saddex beri kadib marku intaasuu xulay baal fiican buu se dilay oo la helay oo markaa baciid weyn buu helay markaasuu yihi kan mid laga samri kara maa saddex beri buu se u goobayey yo markii dambe asagoo meel yaallo umu helay fa kullu iska cun maa lam yuntin hadduuna urin waay mar hadduu uro bas weye xaaraan buu noqonaya markaas maxaa yeelay waaya dhib buu keenaya wuxuu hadduu mar uro waaya inuu cudur keenaa laga yaaba wa qaala rasuulu llahi wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama man sakana albaadiyata baadiya ninkii askuno baadiyaha dego jafaa wuu angegi dabeecadooda iska qallaf oo dadka reer baadiyaha maaragtay way iska dabeecadka kan yihiin waay saara jaafiyan buu noqonay waqaliidan dabcu dabcigiisaa iska adag ahlilbadaawi dadka reemiyiga oo dhan baa saa u dabeeca adagoo way iska qaqallabsan yihiin ya man badaa faqad jafaa buu nabigu ninkii reebaadiyo noqdo jafaaf buu iska noqon nin adag waay xoolaha unbuu iska daba joogaayo qadhaf qadhaf nool adag buu ku sugan yahayo dee adigaasba wuu kula yaabiyo nin jilcan maaha waman itabaca sayda ugaar ninkii uun raadiye oo maantao dhan ugaarsada kafala wuu hilmaamayaa digriga ilaahay buu hilmaamaya waa nin maantao dhan uu ugaar raadinayo un ya waay daacadiibu ma garanayo waman ata sultaana madaxweyne ninkii u tagana iftatana wuu fidnoobi madaxda looma taga sida badan oo la iska ilaaliyaa un haddaadan abwaabta iyo albaabaha madaxda taagan tahay fitno ma ay kula taagan tahay un ka badbaadi mayso ma fiicna way saara maftuunan fii diinihi buu noqoni diintiisii baaba laga fidnaynaya un weli abi daawuud imaam abu daawuud wuxuu wariyey wama zdaada cabdun min asuldaani addoon ma ziyaadsado ninka madaxweynaha xaggiisa dunuwan dhawaasho oo ma ziyaadsado ila sdaada min allahi bucdan ilahay wuxuu ka foga wuxuu ka ziyaadsanaya u dheeraasho marba haddaad madaxweynaha u dhowdaha ilahay waad ka fogta ya maxaa yeelay ilaa man casamahu allahu ninkuu ilaahay ilaaliyo mooyaane ninka hadda ilaahay ilaaliyo oo taqi oo daacada haysto oo mar alla markuu madaxweynaha u tago oo wanaagga unbuu amraya wixii xuna uu ku arkana wuu ka reebaya war waxaan ma jirte kakac buu leeyahy kama cabsanayo ninkaa un mooyaane haddaad uu madaxweyne ag socoto fidno laga waayi maayo maxay balaayo o dhan baa agtiisa joogta rawaahu asxaabu sunan baa xadiidkaa wariyey wa rawaa cabdullaahi bnu muqafal wuxuu wariyey radi allahu canhu rajula nin wara'aa dhe wara'aa wuxuu arkay cabdullaahi bnu muqafal saxaabiga la yidhaha rajula nin buu arkay yakdifu fargan yani bahalka dhagaxa yar buu sidaa farta ku leeyahoo fargan buu samaynaya fa qaala wuxuu yidhi laa takdif war iska dhaaf fargankan waxaan aad tuurayso dhagaxaasaa leehay iska dhaaf fa ina anabiya sala allahu calayhi wasalama nahaa wuu nahiyey can alkhadfi farganka ow kaana yakrahu nabigu wuu necbaa alkhadfa farganka wuu necbaay nabigu waa wuu nahiyey wuxuu yidhi fargankan iska dhaafa wa qaala wuxuu yidhi nabigu inahu laa yusaadu bihi saydun ugaar laguma ugaarsado oo waxaan farganka hadda haddaad ugaar ku ganta waxba ka tiri maayo muxuu dili de wax labadaa farood lagu ganay ya walaa yuknaa bihi caduwun wax cadow kaa reebaya oo cadow wax ka dhimayana maaha nakliga asalkiisa dacfigaa la yidhaha walaa yuknaa bihi caduwun cadowna laguma daciifiyo oo wax cadow wax ka dhibaya oo ku difaacaya maaha fargan hadda aduma isku difaaci kartaa qofku soo aad kaagama haray hadduu ku dhacana waxba ka dhimaayo iska soo soconaya ya walaakinahaa taksiru sinna wa tafqa'u lcayna ayadoon ugaarna dilaynin cadowna waxba ka taraynin dhibka ay leedahay waxaa ka mid a walaakinahaa taksiru sinna iligay jabisaa qofkii lagu dhufta un iliga lagala helo iligii waa ka jabaya wa tafqa'u lcayna ishana way fujin oo isha haddaad qofka uga dhufatana waa bes marka wax dur ma ogi nafciba ma leh farkanku wax nafci uu leeyahayba male ciyaalkuway ku ciyaari jireen de xoogaa xanuun yar buu leeyahay asaa usii badnaynoo mid wuu qaadanaya markaas isku dhufanayaan marka wax haddaa haddii uun isha uu ku dhaco ama ilga uu ku dhaco bas wey ay uma ra'aahu wuu arkay markuu saa ugu sheegay oo ka nahiyey u bacda dalika yakdifu haddana asagoo fargankii ganayuu arkay haddana fa qaala lahu wuxuu u yidhi uxadisuka waan kaa reebayaa uxadisuka waan kuu sheekaynayaa can inabiyi sala allahu alayhi wasalama nabigaa waxaan kaaga sheegayaa annahu nahaa inuu nahiyey can ilkhadfi farganka wa anta takdif weli waad sii ganaysaa miya wixii uu nabigu nahiyey oo nabigu diiday baad weli sii wadaa laa ukalimuka kula hadli maayo buri kada wa kada intaasu buri kula hadli maayo ay maba kula hadlayo oo qofku hadduu macaasida samaynayo intood ka ka nahiyeysa uu diido waad ka haajiraysaa mar dambaba kula hadli maayo inaad tira yani daliil bay u tahay dadka yani ehlu macaasiga in laga hijroonayo way axaadiis fara badan baa u daliila wey ya waya nimankii yani saddexda ahaa ee kacab binu maalik iyo labadiisi saaxiib waa kii laga haajiray markii qaswadii ka hareen waay qaswatu tabuka ee ka haajire marxaban waaya rawasaaya rawaahu halaasatu saddexdaa warisa xadiidka wallahu acla aclam addabxu gawrici bayaanu aalati dabcihi wa mawdicihi aalada wax lagu gowraco iyo wa mawdicihi min alxayawaan xayawaanka meesha laga gowracayo kaasuu baab yahay can raafic binu khadiij radia allahu canhu qultu waxaan idhi buuri yaa rasuula allah inaa anagu laaqul caduwa cadowgii baan la kulmaynaa qadan berri berri gaaladii baan isaynaa oo barri waxaan jecelnaha inaan weerar qaadinoo dee gaaladii baan wada kulmaynaa walaysad macanaa mudan walaysa maaysan ahaanin walaysad ma aysan ahaanin macanaa ma anagana mudan midyo wax midyo ana ma wadano oo gaalada haddaan wax ka qaniimaysanno xoolo aan ka helno wax aan yacni wax ku gowracna ma hayno qaala wuxuu yidhi nabigu acjil dedeji buu yidhi ow arin buu yidhi dedeji maa anhara dama wax alla wixii dhiig daadiyo wadukira smullaahi calayhi ilaahay magiciisana lagu xuso fakul iska cun ay wax walba wax lagu gowrici karo dhagax aad jebisay oo afle qasabkii haddaad dilaacayso haddaad dalo kala jebiso wixii un yacni ay dhiig daadiyo oo ismiga ilaahayna lagu xuso fakul iska cun laysa sinna wadufra layse sinna ciddida may laakiin ciddi wixii loogu dhiijiyo ayadu de wax ma gowracaysaa iyo wadufra yani layse sinna iligidha iligi mae iyo wadufra ciddidii wase uxadisuka waan kuu sheegayaa labadaana waan kaaga warramayaa ama sinu iligii fa cadmun laf wey iligu waa laf laftana in la nijaaseeyo lama ogolo oo waa yani laa yaxilu bihi dabxii wax lagu gowracdo lama ma banaano liannahu yatanajas wuu nijaasoobi wahuwa zaadu mu'min iljinni lafaha yacni mu'minka jin jinka mu'miniintiisaa hilib loo saaraa marka sidiisaba in lafaha la nijaaseeye lama ogolo markii yacni waan soo maraynay yani waay baabul istinjaa markaan soo maraynay waataan soo maraynay in lagu istinjoodo lama ogolo lafaha way aas in la nijaaseeyaa la diidayaa maxaa mu'miniinta jinkooda cun yaa cunaya oo hilib baa loo saaraya fatanjiisuhu xaaraamun in la nijaaseeya marka xaaraam way wa ama dufru ciddidii fa mudul xabashati xabashada midideedii wey xabashada wax ku gowracad dee xabasha in laisku shabahana lama ogolo wa ay man tashabaha biqowmin fahuwa minhum qola ninkii isku shabaha iyaga unbuu ka mid noqonayaa waxaa wa fiihi tacdiibun lilxayawaan xayawaankana cadaab baa ugu sugan haddii un ciddidaan maanta o dhan lagu kirkiro ay cadaab baa ugu sugan waa tacdiib marka saasaa ciddidana loo nahiyo loo diidayaa baa leey waxaan ciddida dheer ay samaysanayaan ee hadda faashoonka ay ka dhigayaan oo lamooday gaaladu halkaasay ka keentay ciddidaasay wax ku waxaysan jireen marka ciddi dheer bay taaganayaan ya haddana xoogaa waxaaba lamooday wax ilbaxnimo waa faashoon cusub oo waxaa arkaysaa kuwa islaan isku sheegaya ciddidu intaa la egta ya waa shaydaan maxaa ka taagay qaala wuxuu yidhi wa asaabanaa wa asabnaa waan asiibnay buu yidhi raafic binu khadiij ninkii la odhan jiray nahba ibilin geel khaniimaa iyo wakhanamin ari baan helnay buu yidhi geel iyo ari baan khaniimaysanay fanadda minhaa waxaa naga cararay baciiru neef geelaa naga cararay geeli mid ka mid a unbaa cararay oo la qaban waayey fa ramaahu rajulun nin baa wuxuu ku ganay markii la qaban waayey bisahmin gamuun buu ku ganay gamuun buu ku ganay oo meel unbuu kala helay dhag buu ka siiyey fa xabasahu waaya ilaahay baa ku xabaasay oo waa u yani waa istaagay faqaala sala allahu alayhi wasalama nabigu wuxuu yidhi ina lihaadihi ibili ina lihaadihi middan alibili ay geela ah waay awaabida baa u sugnaaday duurjoog ka awaabidil waxshi waxshiga yacni duurjoogtooda oo kale wa waxaan ogaadhay hadduur kaa joogto cidladaasay baratay oo markay dad bini aadan suuradiis meel dheer ka aragtay way cararay soo maha xooluhu qaar saasoo kale aa jira awaabid aho duurjoog aho sida yacni ugaadh oo kala noqday oo cararaya un aan la qaban karin faidaa qalabakum hadduu idinka qaalib noqdo minhaa geela xaggiisa shay-un shay fasnacuu bihi ku sameeya hakadaa sidaa un ku sameey wixii aad heli kartaan un ku dhufta haddaa gaari weydaan si kaloo lagu qaban kara ma leh waay hadda haddii si kale lagu qaban waayo bismillaahi la yidhaahdo dhag laga siiyo oo hadhow isagoo meyda loo tago waa la qalan hay si kaloo lagu qaban karaa ma jire haddii uu naf lagu gaarina waa la gawrici waay haakada waa sidaa un sidii neefka meesha ku dhacay oo kale ceelka ama meesha kale ku dhacay oo kale lasoo bixin waaye bismillahi unbaa meel baa laga duraya meeshaan baa lagu soo jarjaraya lagu soo qalanaya haakada wixii qaalib noqdana waa sida rawahu lkamsata wa kaana jaariyatun gabar baa waxay ahayd likacab binu malik kacab binu maalik bay u sugnaatay radia allahu canhu oo yacni gabar jaariyadahoo adoonnahay ahayd tarcaa khanaman ari bay raacaysay oo lahu kacab uu lahaa ari uu kacab leeyahay dhaqaa ay raaci jirtay bisalcin buurta salci la yidhahday ku raacaysay ariga ku daajinaysa fa usiibad waxaa la asiibay shaatun neef arihaa la asiibay ribaa la asiibay oo minhaa arigii ka mid tuun baa malakumoodki kusoo booday oo iska rafatay ya wax markuu waktigiisi dhamaaday maogtahay wuu iska dhiban un arigiisii u daaqayay waayo riunbaa riunbaa lagu soo booday ayagoo rafanaysa ma arag yaa waktigeedaa dhamaaday ay fa usiiba shaatun baa la asiibay oo minhaa fa adrakadhaa way haleeshay gabadhii jaariyaddii fa dabaxadaa way gowracday bixajarin dhagax wax kale mayn wadanine dhagax bay intay saa u kala jefisay seefaati oo af leh markaasay ku gowracday dhag bay ka siisay fasu'ila nabiyu nabigaa la su-aalay sala allahu alayhi wasalam faqaala wuxuu yihi kuluuhaa cuna cuna buu nabi waa xalaal ale wixii yani hadiiba caadi loo gowraco oo yani xulquumka maria iyo xulquumkaa la goynayaa labadaas si fiican hadii loo gooyo waayo gawrici waa ansaxayaa wey bisinka ilaahayna lagu goon qof muslimaba hadduu gowraco xataa ismigu bisimku waa sunno marka haddiiba qofka munka uu gowraco waa xalaal ay gaaladu yani ehlu kitaabku gowraceen baaba xalaal ahayd la cunayo dacamku rawahu lbukhaariyu waliabi daawuud naha nabiyu sala allahu alayhi wasalam nabigu wuxuu nahiyey can shariidati shaydaani shaydaanka shariidadiisii wahiya shariidatu shaydaanka allatii tii weeye tudbaxu la gowracayo oo fa yuqdacu ljildu maqaarka kore unbaa la goyn walaa tufra alowdaaju xididihii lama goynayo uma tutraku waa laga tegayaa xataa tamuuta ilaa ay dhimato waysay u dhiigbaxaysee ku dhiman taa waa shariidatu shaydaan maqaarkan kore unbaa sidaa loo jeexay ayadoon yacni xididihii la goynin oo mari iyo xulquumkii aan la goynin yaa farta laga qaaday say u dhiig baxaysay unbay saa naftu kaga baxday taasaa cunina buri nabigu ay xalaal mehe fa shariidatu shaydaani hiya qadcu jaldi raqabati luqunta haraggeedi oo la gooyo wa cadami qadci lxulquumi waalcuruuqi almuxiidati waayo bihi allatii yajibu qadcuhaa fi dabxi xulquumkii iyo marihii lama goynin yani labada xidida intii inta maraya wadajaynkiina lama goynin waayo waa la iska daayay maqaarkii kore unbaa laga goyo dhiiggii markuu bilowday baa shib laga yidhi waa la saray un xididkii dhuunta abaasaa loo saray isagoo la goynin baa la iska daayay waayo wadaay wataraka waa yani waturika waa laga tegay xataa yamuuta ilaa uu dhinto min nazafi dami dhiig baxsay dhiig baxaysa fa hadihi xaraamun litacdiibi tan in la cuno yani xaaraan weeye waana la cadaabayba dee in waxa looga raaxeeyaan rabay haddii la gowracaye way cadaabeyn wey walaa taxilu dabixatu xalaal maahen wanasibad haadihi lishaydaani baa loo nisbeeyo shariidatu shaydaan baa layidhi liannahaa min waswasatihi lahum fi ljaahiliyati jaahiligiiba waxaasuu ku waswaasin jiray sidaa yeel oo saa u gowraco qiila waxaa li ya rasuul allah amaa takunu dakaatu ilaa fi lxalqi wallabati amaa takunu dakaatu gawracu ma ahaanayo miyaa ilaa fi lxalqi wallabati xalqiga iyo labada labadaa besa un miyaa wax laga gowracaa xalqigu waa halkaa nuuntao xoolaha yacni looda iyo arigaa laga gowracaa inta labaduna waa halkaas dhuunta ahoo wixii luqun dheer sida geel oo kale ayaa halkaa laga duraa meeshaasaa dalaq looga siinaya marka labada unbaa wax laga gowracaa miyaa qaala wuxuu nabigu low dacanta haddaa durta fii fakidaha bawdada la ajdaa canka wuu kuu gudayaa hadduu neefkii kaa carrood qaban weydo ama meel uu kaaga dhaco lasoo bixin waayo bawdada haddaad ka durtaba waa caadi xalaal weyd laakiin asagoo banaanka iska joogo ma aha laga duri maayo inta laga duri maayo waa wixii la gaari waayo la gaari waayo marxaban waqaala abu daawuud hada laa yakunu ila fi lmutaradiyati walmutawaxishati weeye neefka bawd waxa bawdada laga durayo oo bawdada haddaad ka durtaba wuu ku kaafin waxa la leeyahay waa tii meel ka antarooso meel ku dhacday oo la gaari waayo meeshii laga gowracayo maba la arkabo ama waa mutawaxisho oo wax shibay noqotay oo duur galbaysa way cararaysaa y wa qaala caliy bnu bni cabaasin wabni cumara wa caaisha maa acjazaka min albahaa'imi wixii xoolahoo ku cajis geliyood gaari weydo oo mimaa fii yadika fa huwa ka saydi waar buu la mid yahay waar buu lamid yahay waxalla wixii aad ku dili karta un ku dil wamaa taradaa fii bi'rin ceel wixii ku dhaco fadakaatu xaytu qudirad calayhi meeshii laga awoodo un baa laga duraya wixii meel ku dhacana oo meeshii laga gowracayo o dhanba hoos bay jirtaa lama gaari karo meesha aad ka soo gaarto un baad ka duri bismillahi umbaad ad ka durayso